بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة في الله موضوع كلن سيدا ولا كو شيء وحوي معالم في الإلفة والاجتماع astaamo kutusaya isu dumanka iyo midnimada kulanka iyo isoo dhowaanshaha iyo isu tegidda astaamo loo mari karo ama loo daliishan karo weeyaan ciwaanku wuxuuna daba joogaa xalay darsigeennii aan qaadanay ayaa wuxuu ku saabsanaa alariiq ila alciza asbaabta cizada keentay ummaduhu ay dulliga kaga baxaanna waxaa ka mid ahaa alijtimaac wa tawxiid alkelima midnimada iyo kelimada in la mideeyo furqada iyo ikhtilaafkana laga tago qodobkaasi maadaama uu ahmiyadiisa leeyahay ayaa waxaan jeclaystay in aan muxaadaradeenna caawa aan faahfaahin dheeraad ah ka bixinno asbaabta ummaddu ku kulmi karto iftiraaqana kaga badbaadi karto mawduuca jamcu lkelima iyo ilfa iyo alijtimaac iyo nabd lfurqa wuxuu ka mid yahay min alusuul alatii dacat ilayha arusul usuusha waaweyn ee rusushu ay ugu yeedheen ummadahooda kutubta ilaahay soo dejiyena ay ka midaysnayd rusushuna ay ka midaysnaayeen ayuu ka mid yahay bimacnaa laba qodob laba qodobba waxay ahayd diin ay rasaa-ishu iyo kutubtu isku asasanaayeen qodob waxa weeye cibaadat اllahi waxdahu laa shariika lah ilaahay keliya in la caabudo oon cibaadadiisa cid kale lala wadaajo qodob ay ku midaysan yihiin buu ahaa qodobka kalabaadi wuxuu ahaa inay ku midoobaan oo furqada iyo khilaafka ay la dagaalamaan ayna hal mid noqdaan labada arrimoodba waxaa tilmaamaya ayadda qur-aanka fi suurati shuura allah subxaana wa tacaala kaga hadlay sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxa waladii awxaynaa ilayk wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wamuusa waciisa an aqiimu ddiina walaa tatafaraquu fiih الله سبحانه وتعالى wuxuu idin jibeeyey oo diinka xaggiisa idinka jideeyey wixii uu dardaarmay nuux nebi nuux iyo kii aan adiga nebi maxameda ku waxyoonnay iyo kii aan u dardaaranay ibraahim iyo muusa iyo ciisa muxuu ahaa an aqiimu ddiin diinka toosiya walaa tatafaraquu fiihi diinka dhexdiisana ha ku kala tegin oo ha ku qaybsamina waxaa la sheegay shanta nebi ee loo yaqaano ululcazmiga ee ambiyada ugu fadli badan ayaa meesha lagu sheegay waa nebi nuux rasuulkeenna lagu xijiyey sal lla lay wasalam nebiyullaahi ibraahim khaliil اraxmaan nebiyullaahi muusa calayhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam iyo nebiyullaahi ciisa calayhi asalaatu wasalaam shantaa nebi wixii aan u dardaaranay baan idinkana idin dardaaranay bu rabilah subxana wa tacala oo maxay ah an aqiimu ddiin diinka toosiya waa qodob qodobka labaadi wuxuu yahay walaa tatafaraquu fiihi diinka dhexdiisa ha ku kala tegina diinka dhexdiisa ha ku qaybsamina mid ahaada oo ku midooba alxaafid ibnu kaiir caleyh raxmat ullah markuu aayadda sharxayo wuxuu leeyahy wddiin aladii jaءat bihi rusul huwa cibaadaة اllahi waxdahu laa shariika lah diinka ay rusushu la timid ee innagana laynoo dardaarmayo kulligoodna la wada yimaadeen waa ilaahay in la caabudo cibaadadiisana aan cidna lala wadaajin markaasu wuxuu keenay aayaddii kale rabbi subxana wa tacala uu lahaa wama arsalna min qablika min rasuuli ila nuuxii ilayhi anahu laa ilaha ila ana faacbuduun alla wuxuu leey subxaana watacaala nebi maxamedo hortaan rasuul maanaan dirin ilaa haddaan dirnay waxaan u waxyoonnay rasuul kastoon hortaa dirnay cid xaq lagu caabudo ma jirto oon alla ahayn cid xaq lagu caabudo ma jiro oon aniga ahayn bu rabbilahi subxana watacaala ee aniga keligay iyo caabuda kelimadaasi waa kelimada rusushoo dhan ay la yimaadeen xadiidkii haddana wuxuu keenay fi saxiixi albukhaari wakayrihi naxnu macshira alambiyaa awlaadu callaad diinuna waaxid haddaanu nahay ambiyadii ilaahay waxaanu nahay sidii caruur walaalo ah oo xagga hooye ka walaalo ah hooyooyinka xaandhila xagga aabbe ka walaalo ah hooyooyinkoodna kala duwan yihiin bimacnaa ambiyada waxay ka dhigan yihiin sidii caruur isku aabba ah laakiin kale hooyooyin oo kale diinuna waaxid diintanadu waa mid buu nebigu sal ly waxaa laga wadaa asalka diinta iskaga mid bay ka yihi oo abtirka aabbo oo kaluu ka dhigan yahay oo diinta asalkeeda way ka midaysan yihin laakiin waxay ku kala tegsan yihiin sharaaicda iyo manaahijta taasoo ka dhigan hooyooyinka kala duwan diinuna waaxid markaasaa wuxuu leeyahay ibnu kaiir caleyh raxmat ullah ay ilqadru lmushtaraku baynahum qadar waxaa jira ka dhaxeeyey ambiyadoo dhan oo muxuu yahay huwa cibaadat llahi waxdahu laa shariika lah waa in ilahay keligii la caabudo wain ikhtalafat sharaa'icuhum wa manaahijuhum shareecooyinkoodiiyo manaahijtoodu haba kala duwaa daraadee qadar ka wada dhaxeeyey baa jira oo kutubtoo dhanna ku yimid rususoo dhanna la yimaadeen muxuu yahay qadarkaas cibaadat llahi waxdahu laa shariika lah wuxuu keenay aayaddii qur-aanka ayada rabbi yihi subxaana watacaala likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja ambiyada sharaa'icda iyo manaahijta waa ku kala duwan yihin laakiin mid bay ka midaysan yihiinoo waa tawxiidkaas tawxiidka marka an aqiimu diina waxaa la leeyahay diinta toosiya ambiyadana loo wada dardaarmay diinkaasi marka waa cibaadat llahi waxdahu laa shariika la waa tawxiidkaas waa tawxiidkaas tawxiidka gadaashiina maxaa la yidhi walaa tatafaraquu fiihi ibnu kaiir wuxuu leeyahay caleyh raxmat ullah wawasa allahu jamiica alambiya ambiyadoo dhan ilahay wuxuu u dardaarmay calayhim asalaatu wasalaam bil'i'tilaafi waaljamaaca inay isku dubmaan in laysku dulmo oo laysku duubmo oo la midoobo wanahaahum can aliftiraaqi walikhtilaaf wuxuuna ka reebay inay kala tagaan oy iskhilaafaan oy qaybsamaan taana waa ka reebay u fiirsa marka mabdicii tawxiidka mabda'a labaadee garab yaallaaye ee ku xigee ku lamaan wuxuu yahay walaa tatafaraquu fiihi inaan diinka lagu kala tegin ahmiyadda mawduucaad garanaysaa marka meel adag oo adag oo adag buu diinta kaga jira saas daraaddeed bu sheekhu lislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah fii bacdi maqaalaatihi wuxuu yidhi bacda tawxiid asalka labaad ee rusushu isku waafaqday kutubtuna isku waafaqday allana subxaana watacaala addoommada ugu yeedhay waa al-i'tilaaf waalijtimaac isku duubnaan iyo midnimo iyo tarku tafaruq arrintaasi waxay muujinaysaa bimacnaa ahamiyadda ay arrintu leedahay haddii ambiyada rususha iyo atbaacdoodu mabda-oodu uu yahay inay midoobaan oo wada socdaan oo la wada shaqeeyo oo ilaahay la wada caabudo gaalada ayaa ka gedisan oo sifadoodu ay tahay inay ishtiraaqaan oo kala tagaan taana waa sifada gaalada sida rabbi subxaana wa tacala qur-aanka ku yidhi walaa takunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wakanuu shiyaca kullu xisbin bima ladayhim farixuun ha noqonina sida mushrikiintao kale mushrikiinta ha noqonina walaa takunuu min almushrikiin mushrikiinta ha ka mid noqonina min aladiina faraquu diinahum kuwa diintooda qaybiyey faraquu qiraa'o kale waxa wy faaraquu diinahum diintoodii bay ka tageen faraquuna waxa weeye diintii bay kala googooyeen oo qaybqaybiyeen markaasay qolaba qayb qaaday wa kaanuu shiyacan markaasay kooxo iyo axzaab noqdeen kooxo kooxba kooxba ay diintii qayb ka mid ahayd qaybna ay ka tagtay kooxo noocaasay noqdeen gaaladu kullu xisbin bima ladayhim farixuun xisbi kasta iyo koox kastana waxa markaa ay haystaan ayagubay ku farxsan yihiin iyagaa isu haysta inay saxsan yihiin inta kalena ay khaldantahay qumanahooda qoorta loo geliyay siday soomaalidu yidhahdaan ayagaa isla saxsan wixii iyaga ka duwanna waa yani kasoo hadhayna waxay u arkaan inuu khaldan yahay qolo walba waa sidaa aayaddaasi waxay tilmaamaysaa kufriga iyo gaalada biikhtilaafi madaahibihim sifaatkooda asaasiga waxaa ka mid a inay iftiraaqaan oy kala tagaan oo madaahib kala gedisan ay qaataan ibnu kaiir caleyh raxmatullah aayadda markuu fasiray wuxuu yihi ay badaluuhu wagayaruuh faraquu diinahum waxaa laga wadaa diinkii bay bedeleen oo way dooriyeen wa aamanuu bibacdin wa kafaruu bibacdin diinkiibay qaarna qaateen oo rumeeyeen qaarna ku kufriyeen oo diideen sidaasaa keentay inay qaybsamaano milal iyo nixal aan isku meelba ku aroorin bay noqdeen walu fiirsa nasaarada waa imise madhabu taqriiban waa madaahib shataa madaahib shataa ha ahaatee laba madhaboo isku muctaqada ma jiro laba madhaboo isku asalana ma jiro kitaabtii ilaahay soo dejiyey subxaana wa tacaala markay qaybiyeen oo qoloba qayb qaateen oo lagu kala tegey wax isu yimaada mayna noqonin dhaqanka kala taggu marka waa dhaqan gaalo saas daraaddeed buu nabigu saxaabadiisa wuxuu ku yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin muslimiin iskhilaafa in layskhilaafo haddana layslaayo waa dhaqan gaalo ee dhaqankaa gaalnimada ha ku noqonina gadaashayda markaa dhinto kadib ha u noqonina waxaasuu nabigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh aayadda iyo xadiidkuba waxay faa'iideynayaan aliftiraaq sifatun min sifaati alkufaar kama ana alilfata walijtimaac sifatun min sifaati alanbiyaai walrusul walmuwaxidiin saas macana min abrazi simaatihim iyo calaamaadkooda ayay ka mid allah subxaana wa tacaala ayad kale wuxuu ku tilmaamay yani waxa wey waxyaalaha kutusaya midnimada iyo wada jirka iyo wada socodku ahmiyadda uu leeyahay rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku sheegay dadka wada socda inay ahluraxmo yihiin dadka iskhilaafaya kala tegayna inay yihiin ahlulcadaab sida aayadda laga fahmayay walaa yazaaluuna mukhtalifiin ila man raxima rabbuka walidalika khalaqa inay iskhilaafsan yihiin ka zuuli maayaan ilaa inta alla u naxariistay mooye u fiirso inta alla u naxariistay ayagu maadaama rabbi u naxariistay khilaaf ma leh inta rabbi uusan u naxariisaninna waa ahlulikhtilaaf markaasaa rabbi wuxuu yihi walidalika khalaqahum sida bacdu lmuxaqiqiin ahlu tafsiirka ay marayaan walidalika khalaqahum kuwa iskhilaafsanna inay iskhilaafaan buu alla u abuuray ahluraxmaduna inay mid noqdaan buu u abuuray walidalika khalaqahum macnahaas laga wada qolo walba dariiqooda mid ilaahay ugu talagalay oo u qorsheey waya subxaana wa tacala arrimahaas marka waxay tilmaamayaan wadajirka iyo midnimadu ahmiyadda uu leeyahay diinta ilahayna subxaana wa tacaala meesha uu kaga jiro inay meel muhimata waxaa intaa dheer saa ha ahaato oo diintu midnimadana ha ku baaqdo khilaafkana dadka ha uga digto haddana waxay qiraysaa inuu khilaaf ku imaan doono oo gaaladu say isu khilaaftay muslimiintuna isu khilaafi doonaan saas man xatmiyatu alkhtilaaf waliftiraaq waa masale xasmi oo qadaha ilaah iyo qadarkiisa ku durarsaton la baajin karin wey sida ayaddan hadda soo maraynayba tilmaamayso midda labaad weyaan xadiiu liftiraaq xadiisa caanka ee nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ka sugan yahuudi inay isu khilaaftay toddobaatan iyo kow kooxood nasaarana toddobaatan iyo labo kooxood ummaddanina inay isu khilaafi doonto toddobaatan iyo saddex kooxood oo kulligood naarta gelaya hal mid mooye nabiga sal lay slm markii la weydiiyey mar wuxuu ku jawaabay hiya aljamaaca waa midda dariiqeeduna saxsan yahay wada socotana mar kale wuxuu ku jawaabay maa ana calayhi alyawma waasxaabii anigiyo saxaabadaydu maanta waxaan haysanno dadka haystiyo kooxda haysatee manhajka uu u yahay cibaadada caqiidada suluuga dadkaas weeye dadka kooxda badbaadaysa inta kalese naartay gelayaan buu rasulku yuri salawatu rabbi waslamu caleyh waxay tilmaamaysaa marka oo xadiidku tilmaamaya nasku tilmaamaya inay ummaddan islaamku iyadoo kitaabki ilaahay dhex yaallo oo sunnadii nebigu dhex taallo oo nusuustaasoo dhan ay yaallaan haddana maca dalika inay iskhilaafi doonto oy kala tegi doonto ficlan wixii nebigu ka warramayay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh bacda mawtihi bimudda yasiira bay ummadda ikhtilaafkeedu bilowday khawaarij baa soo baxday shiicaa soo baxday muctasilaa soo baxday jahmiyaa soo baxday waxaa soo baxday qadariye iyo nimo la yidhahdo muxuu ahay murji'a soo baxday boqol magac ashaacira soo baxday maturidiya soo baxday boqol jibijaan baa soo baxday waa tii nebigu ka warramayay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh iftiraaq diini ah inuu imaan doono kan adduunya waa baabkiisa khilaafkan adduunyada laysku khilaafsan yahay ama kursi laysku haysto ama dhul laysku haysto ama adduunyo laysku eryanaya isagu waa meeshiisa inta badanna ma raago inta badan aasaartiisu ma raagto markaa uu taagan yahay baa ugu dambaysaa xog buu galaabtaa markaa kadibna waa baaba'aa ku kalaa haddana dhasha laakiin khilaafka diiniga ah asaga mushkiladiisu waxa weeyaan wuu abuurmaa mana tirmo afkaartii waaga ay khawaarij la timid ama muctasila la timid ama murji'a la timid dawaa'iftaasi la yimaadeen oo waktigii nebiga wax yar ka dambaysay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ilaa yawmina haada dad baa haysta oo weli way jirtaa afkaar jirta wax dhintay maaha laakiin khilaafkii saxaabada ridwaanullaahi calayhim ijtihaadka ku salaysnaa waa dhammaaday aasaartiisa khilaafkii gadaal ka soo baxay ee kuraasta laysku eryanayay ee ummaddu ay islaysay waa dhammaaday khilaaf kastoo noociyaadkaasa marka wakti buu leeyahay laakiin khilaafka diiniga isagu inta badan masaa-ishiisu ma daba go-do waa jira waana khatarta uu leeyahayo kan kale uu kaga gedisan yahay iftiraaqaasi marka waa jira innaga maxaynala gudboon marka innaga waxaynala gudboon maadaama khilaafkii uu jiro aanan marnabana aanaan afjari karin oyna dhici karaynin ummadaas islaamka sheeganayso o dhan kulligeed inaan meel isugu keeno waa mas'alo horeyna loo kari waayey ilaahayna uusan qadarinba subxana wa tacala inay saa u dhacdo lixikmatin yaclamuha rabbuna tabaaraka watacala waajibkaagu marka waxa weeye iyo waajibkeenu dadku waa laba dadka qaarna waa qaar firaqda iyo kooxahaas kharrimay ee usuusha kharriban qaatay kooxahaas iyo afkaartooda rumaysan oo la socdo dadna waa dad ay kulminayso magaca ah muxuu ahaaye ahlu sunna waljamaaco ahlu sunniya jamaaco isla oo kitaabki ilaahay iyo sunnadii nebiga sal alay wasalam iyo dhaqankii salafka iyo isla rumaysan dadna waa dad noocaas annaga juhdiga ugu badan marka waxaan gelinaynaa dadkan alfirqa annaajiya ama yacni waxa weeyaan sifaadkeedii in laga hela ay suroobi karayso ama ahlusunna waljamaaca soo geli karoo sifaadkooda yeelan karaya dadkaas in khilaafkooda la taqliiliyo oo la yareeyo intii la yarayn karo haddii la tiri karana in la tiro haddii kaleetana in jiritaankiisa iyo aahaarta uu ku leeyahay mujtamaca ama dadka ahlu sunnaha aahaarta uu ku leeyahay intii la yarayn karo in la yareeyo muhimaddu marka waa taa sideebaan marka u yarayn karnaa ama aahaartiisa iyo raadka xune uu reebi karaa aan u xadidi karnaa waxaan u xadidi karnaa kow horta markii layskhilaafo mas'alo laysku khilaafo arrin laysku khilaafo qadiyad laysku khilaafo waa in dadka dhammaantood ay ka dhaadhacsan tahay oy macluum tahay meel loo laabto xaggee loola noqdaa khilaaf waa ina masale macluum taho khilaaf ka taagneed khilaafku masaadir lagu xalliyuu leey maraajic loola noqduu leey haddii maraajicdiiba aan laysla waafaqsanayn ninna falsafo u noqonayo ninna uu macnaha yacni wujdaankiisa iyo wuxuu qalbigiisa ka helayo u noqonayo ninna uu tasaasiir kale iyo andimo kale u noqonayo maraajicdiiba layskuma waafaqsano marka laysugu imaan maayo marka waa in awalan wa qabla kulli shay khilaafka xalintiisa iyo ka hortagiisa ama yarayntiisa iyo cidhiidhi in la geliyo asaas waxaa u ah inay dadku isla qirsan yihiin masaadirta iyo maraajicda khilaafka lagu xalliyo taana waa macluumo waa kitaabullah sunat lmustafa sal alay wasalam ijmaaca ama kii saxaabada dhe bacdu ahlilcilmi say qabaan ama ijmaaca ummadda culimadeeda si guudba ka dhigsaday bacdu ahlilcilmi qabaan ijmaaca iyo qiyaaska saxiixa adilada muctamarka la yaqaano waana mid rabbi subxana watacala qur-aanka ku sheegay fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi waalrasuul in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakir haddaad iskhilaaftaan oo shay uun isku murantaan oo isku qabsataan waxaad u celisaan alle oo kitaabka qur-aanka laga wado waxaad u celisaan rasuulka oo axaadiistiisii laga wado bacda mowtihi sal lay slam labadaa u celiya haddaad tihiin dad rumaysan allah iyo maalinta aakhara haddaad iimaankiinu dhab yahay oo aydaan iimaankaas sheeganaysaan been ku sheegaya ooy runtiin tahay inaad mu'miniin tihiin waxaad isku khilaaftaan kitaabka iyo sunnada u celiya ijmaaciina meeshaa laga fahmay oo rabbi wuxuu yidhi fain tanaasactum goormaa kitaabka iyo sunnada loo noqonaya cinda tanaasuc cinda cadami tanaasuc oo marka la midaysan yahayna hadda waxa weeyaan isagaaba daliil aba markay ummaddu mid tahay oo ijmaacu guntamo oo khilaaf dhexdeeda uusan oolin isagaaba markaa daliil ah bacdu ahlilcilmi aayadda waxay ka soo saareen saddex daliil ama saddex masdaroo ka mida masaadir tashriic oo ah ijmaaca oo laga fahmayo fain tanaasacta kitaabka oo ah ila allah axaadiista nebiga oo ah ila rasuul qiyaaska saxiixana isagana adilo kala faa'idaysay oo fara badan sidaas daraaddeed ayaa waxaa laga maarmaana inay horta masaadirtaasi muqararta meel kale looma noqdo meel kalena lalama aado wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah ilahay baa xugum kale subxana watacala halkaa waa in laisla aado wixii kitaabka iyo sunnada laga helo waa in markaa lagu kalabo waxaa intaa dheer kitaabka iyo sunnada fahamkoodu iyo qaabka loo fahmayaay waa inay noqoto qaabkii ay u fahmeen salafu hadihi اlumma ummaddan jiilkeedii hore raggii joogay markuu waxyigu degayey qur-aanku degayey ardadii nebi maxamed ahaa salawatu rabbi wasalaamu calayh ardadaa ardadoodii quruuntii saddexda ahayd ee nebigu ammaanay salawaatu rabbi wasalam caleyh khayru nnaasi qarni waa in loo celiyo fahamkoodii iyo dhaqankoodii waa in fahamka loo celiyo maxaa yeelay haddaan qeydkaa meesha la dhigin oo shaqrigaasi meesha soo gelin nin kasta oo wax qasaya kitaabka iyo sunnada anaa haysu leey khawaarijtu waxay leedahay kitaab iyo sunna macana wakadalika muctaziladu waxay leeyihin alkitaab wasunna macana wakadalika ashaacire iyo maaturiidiye iyo wixii khariban oo dhan alkitaab wasunna macana bay leeyihin sidaas daraaddeed maa huwa alfaysal faysalku waxa weeye dadka kala saaraya alkitaabu wasunna ma aha shay adigu saad rabto aad u jiidan karto dhankaad rabtana aada u leexsan karto ee waa in fahamkii salafku iyo saxaabadu iyo saddexdii qarnisay u fahmeen fahamkiisii waa in lagu noqdo haddii taa ay noqon weydo nin kastoo maalin yimaadaba faham isaga qalloocanoo uu qaatay buu ka dhigayaa fahamkii saxda ah saas maana waa tan hadda taaganu maalin dhexo oo qolo mawliidka daliil u keena lagu yidhi mawliidka daliil u keena lagu yidhi waagii hore waxay dhihi jireen qur-aanna kuma hayno sunnana kuma hayno illa waakin waa bidco waase bidca xasana bidca xasana waxay ahaan jirtay marka in lagala doodo bidcada wax bidca xasana ama ku jirta halkaasi waagii hore mari jirtay hadda tadarufka iyo quluwigu wuxuu gaadsiiyey iyo diinxumadu inay yidhaahdaan qur-aankaaba kutusaya mawlidka war xaggay qur-aanka ugu jirta qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu baa mawlidka kutusaya leh ajiib qul bifadli illah ilaahay fadligiisa wa biraxmatihi naxariistiisa fabidalika arinkaa falyafraxuu ha ku farxeen mawlidku soo farxun maaha bay dhehen soo farx maaha ha aayaddaa sheegtay in la farxo ayib waxaa la yidhi yaa idinka horreeyey yaad ka haysaanoo salafkii saxaabadii taabiciintii saddexdii qarni xataa mufasiriintii ka dambaysay mutaakhiriinta waxay yidhaahdeen maxaabaan uga baahan nahayba haakadaa waxaa imaanaya dad qur-aankii iyo nusuustii ku talaacugo kolba hawadoodiiyo meeshay iyagu rabaan mariyo u kaxeeya haddaan la dhihin tafsiirka iyo fahamku hadduusan kii salafka waafaqsanin waxba kama jiro liannahum kaanuu aclama annaas billah wa bikitaab illah wa kaanuu afqaha annaas bikitaab illah wabisunati nabi sal alay slam wa kaanuu atqa annaas wa akhsha annaas wa kaanuu xadaruu mashaahida tanziil qur-aankii bay joogeen nebi maxamed bay joogeen axkaamtiisii dadkii qur-aanka iyo diinta tatbiiqiyey bay ahayd ayagaasi haddaan fahamkoodii iyo dhaqankoodii loo celin wax badan baa hallaabay wax badan baa hallaabay saas daraaddeed buu nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidkii yani waxa weye iftiraaqeen hadda sheegayna riwaayada xaakim uu soo saaray bacdu ahlicilmina ay taxsiininayaan waa ka nebigu uhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka la weydiiyey firqada badbaadaysa yay tahay wuxuu yihi nebigu sal lay waslam maa ana calayhi lyawma wa asxaabii a maa ana calayhi lyawma keliya kumuna kaabin anigu maanta waxaan ku sugnahay wuxuu raaciyey nebigu wa asxaabii aniya saxaabadaydu maanta waxaan ku sugannahay bal qur-aankaa kutusaya rabbi subxaana watacala meelo badan fahamkoodi iyo fiqigoodi iyo diintooda ku taskiy oo rabbi subxaana wa tacaala fii suurati alfatxi oo kale aakhirkeeda waalzamahum kalimata ataqwa wa kaanuu axaqa biha waahlaha bu alla subxana watacala asxaabu rasuuli illah alla wuxuu laazimiyey kelimatu taqwa oo kelimatu tawxiid waxayna ahaadeen kelimatu tawxiid dadka ugu xaqnimo badan ehelkeedii iyo dadkeediina kelimatu tawxiid dadkeedii waa asxaabu rasuuli illah kelimatu tawxiid hadday dadkeedii yihiin dadka intiisa kalena ka xigaan soo diintii dadka kama xigaanoo fahamkeedii iyo fiqigeedii ilahay ma taskiyeynin fahamkoodi iyo fiqigood allah taskiyey subxana wa tacala aayad kaloo fii suurati lbaqara ku jirta rabbi waa ka yidhi subxaana wa tacaala fain aamanuu bimili maa aamantum bihi faqad ihtadow wain tawallow fainamaa hum fii shiqaaq sidaad wax u rumayseen iyo waxaad rumayseen haddaad saxaabadii tihiin hadday rumeeyaan oy saa wax u rumeeyaan way hanuuneen hadday iimaankaa idinku aada la timaadeen garab maraan oo midkaa midaan ahayn la yimaadaan fainamaa hum fii shiqaaqin khilaaf iyo garab mar bay markaa wadaan soo ma artaan qur-aanka aayadaha rabbi ku taskiyey fiqigi iyo fahamkii saxaabada iyo tatbiiqooda waa badan yihi sidaas daraaddeed waa mas'alo nusuus leh in loo noqdo cinda alikhtilaaf tadbiiqii iyo fahamkii iyo fiqhigii salafka ridwaan ullahi calayhim ayaduna waa masale asaasiya macaalimta waxaa ka mid a fiqhu likhtilaaf ikhtilaafka laftiisa in la fahmo ikhtilaafku waa noocyo ikhtilaafka waxaa jira masaa'il mujmac ah oo salafkii iyo ummaddii hore isku waafaqday oo khilaaf in la geliyo oo la garab maraayo ay tahay zandaqe iyo diin la-aan masaaishaasi masaaisha kale way ka duwan yihiin oo cidda masaa-isha ku khilaafta oo ku garab marta xugum gooni iyo tacaamul gooniyuu yeelanaya waxaa ka mid a masaa'il ay culimmadii isku khilaafeen oo salafkii iyo saxaabadii iyo raggii ka dambeeyey bay isku khilaafeen laakiin labada daraf bay iskhilaafsan mid buu daliilku la jiraa oo nas cad haysta markaasna khilaafkaasi kale muctabar ma aho dhinaca naska wataa markaa la raacaya waa la iskhilaafayna markaa cudurdaar noqon mayso leanna masaladu mar haddii labada daraf midkood uu nas ku fadhiyo ka kalee naska khilaafsan ijtihaad uu ku gafay wey ka soo qaad male markaas waxaa ka mid a masalan masaa'il khilaaf ka taagan yaho horey la isugu khilaafo laakiin labada daraf midna nas cad oo qaaica fii dilaalatihi wa fii hubuutihi ma hayaan waa masaaisha loo yaqaano masalan loo yaqaano almasaa'il alijtihaadiya ama masaaisha loo yaqaano almasaa'il allatii yasuuqu fiiha alijtihaad waa masaaisha ra'yigu ku kala duwan yahay qolo waxbay cuskanaysaa ijtihaadaadkaa kala duwan masaaisha noocaasoo kaleetaana la tacaamulka ruuxa kugu khilaafay aada la tacaamulayso iyaduna waxay leedahay qaab ka gedisan kuwii hore khilaafku laba qaybood weeye masaaisha laysku khilaafsan yahay khilaafka qaar waxaa la yidhahdaa khilaafu tadaad midna waxaa la yidhahdaa khilaafu tanawuc khilaafu tanawuca waxaa la yidhahdaa labada dhinac ee iskhilaafsan mid walba xaq buu ku sugan yahay maalan aadaanka intaasoo siiqoo kala gedisan buu kusoo arortay xanafiyaduna qaab bay u aadaamaan shaaficiyadu qaab bay u aadaamaan maalikiyadu qaab bay u aadaamaan kullu daalikana way sugan tahay kulli xaq bay ku wada sugan yihin ataxiyaadka oo kale intaasoo siiqaa kusoo arortay kaad qaadataba waad saxsanta haddaad kan qaadata iyo hadduu ku khilaafo kaa uu qaato labadiinaba waad saxsantii salliga nabiga sal alay waslam intaasoo siiqaa kusoo aroortay kaad qaadataba waad saxsanta ikhtilaafu tanawuc baa la dhahaa kulli mid walba daliil bay leedahay wayna sugan tahay khilaafka noocaas oo kaleeta a dhibaato ma leh waxaa isaguna aan dhibaato lahayn khilaafka fi lmasaa'il alijtihaadiya oo laysku khilaafi karo oo markaasi nas cad oo la khilaafayo uusan jirin laakiin a'immadu ay isku khilaaftay khilaafka noocaasoo kaleeta isagana ishkaaliye iyo dhib maleh walow kii hore oo kale yuusan noqonino xaqu labadooda mid buu la jiraa lianna alxaqa laa yatacadad xaqu labadooda mid buu la jiraa laakiin macda oo kan inuu la jirana waa ixtimaal kan inuu la jirana waa ixtimaal ruuxu markuu fiiriyana labada mid baa la xoog badanaya taasoo kale waxaa la yidhahda waa masaaisha la yidhahdo almasaa'il alati yasuuqu fiiha alijtihaad waana masaaisha saxaabadu isku khilaafeen imadoo ka mid waana masaaisha uu leeyahay shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah iskhilaafkii saxaabadu ay masaa-isha isku khilaafeen kaana fiihi saca ummadda ilahi subxana wa tacaala tawsica uu samaynayayba wuxuuna ka soo guurinayaa alimaamu axmed caleyh raxmatullah inuu yidhi ikhtilaafkii saxaabadu kaana saca wuxuuna ka wadaa masaaisha ijtihaadiga ah wahaakada ilaa yawmina haada ilaa jamiici alcuhuud ummaddu masaa-isha noocaasoo kale a wayna jireen wayna jirayaan madaahibtii baa isku khilaafsan yacni culimmadii mucaasiriinta isku khilaafi masaa-isha noocaasoo kale ijtihaadigae la yidhaahdo laa inkaara fi lmasaa'il alijtihaadiya layskuma inkiro inkaarka waxaa las waxaa laga wadaa saaxibkeeda laguma tabdiiciyo laguma tafsiiqiyo lagulama dagaalamo lagama hijroodo kullu dalika waa xaram khaladku hal meel buu ka soo geli karaa masaaisha noocaas oo kale khaladku wuxuu ka soo geli karaa adigii mukhaalifkii ku khilaafsanaayo masaa-isha noocaasoo kalea kugu khilaafsanaa in aada la colowdo ood ku xadgudubto oo aada goyso oo aada ula dhaqanto oo tabdiiciso oo tafsiiqiso oo ama aabad takfiir gaadhsiiso gaalnimo ku xukunto meesha marka uu ka imaanayo istiraaqu fii fii xuduud hadihi lmasaa'il masaa-ishada noocan oo kale ah khilaafka iyo tafaruqu wuxuu ka imaanayaa labada daraf midbaa xadgudub wada xadgudubkaa iyo baqiyigaasa marka wuxuu keenayaa tafaruqa keenaya in la isnaco in la kala fogaado in la kala tago sidaas daraaddeed baa qur-aanka marar fara badan iskhilaafka markuu ka hadlayo sababta laysu khilaafay wuxuu u tiiriyaa baqiyiga baqiyan baynahum waad arkaysa اkhtalafuu min bacdi ma jaءahum اlcilmu baqiyan baynahum xadgudub labadii darf midbaa xadgudub wada ama labadooduba xadgudub bay wadaan waxayna ahayd masaa-isha noocan oo kale ah siday u jiri jireenoo saxaabadu ula dhaqmi jireen in loola dhaqmo siday aimadii weynaa iyo salafkii ula dhaqmi jireen in loola dhaqmo in saaxibka kugu khilaafsanay uu noqdo yani waxa wey majaal laysku khilaafi karo hawo un yaan la raax hawo raac ha noqonin laakiin intaad baadhay oo fiirisay oo aad raadisay baad ku qanacday in lagugu eedana maaha in lagugula dagaalamona maaha haddaad gaftana ijtihaadkaas aad leedahay ajir baad leedahay ajru ijtihaad haddaad sawaabka adigu kula jirood raaxishana laba ajir baad markaa leedahay ida ijtahada alxaakimu xadiidkii baa markaa ku fadhiya ishlamale kaasoo kale xadgudubka un markaa hala daayo masaaisha noocaasoo kaleeto culimada sunadu qadiiman wa xadiian ay isku khilaafeen yasacunaa fiiha maa yasacun wixii iyaga waasac u noqday iyo manhajkay mareen baan anaguna maraynaa ayadoo laysku khilaafsan yahay baa haddana ay ummaddu wada jiraysaa waana khilaafkii aimada waaweyn dhex maray ayagoo arday isu wada ahaa alimaam abu xaniifa caleyh raxmat ullah waxaa arday u ahaa moxamed ibnu xasan shaybani moxamed ibnu xasan wuxuu arday u ahaa wuxuu sheekh u ahaa alimaam shaafici maalik wuxuu sheekh u ahaa shaafici shaafici wuxuu sheekh u ahaa axmed kulli arday wada ahay rag wax kala qaatay bay ahay haddana maca dalika masaa'il fara badan oo kutubtooda fiqiga mudawanku ah bay ku kala gedisnaayeen bal waa ka odhanaya isxaaq ibnu rahwiya caleyh raxmat ullah oo imaam axmed masaa'il fara badan ay isku khilaafeen waa ka odhanaya miyaynan habboonayn xataa haddaan masaa'il isku khilaafno inaan walaalo ahaan inaan walaalo ahaan leanna saasay ka soo gaadheen a'immadii ka horreysay taabiciintii baa saa laga soo gaadhay saxaabadii baa saa laga soo gaadhay abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali baa intaasoo masale isku khilaafaya haddana maca dalika walaala laakiin waa xuduudee fii xuduud masaa-isha ijtihaadiga ah ee yasuuqu fiiha alijtihaad mar walba halkaasaan ka hadlayna fii xuduudi hadihi lmasaa'il inaad dadka ku xadgudubto maaha inaad dadka kugu khilaafay masaa-isha noocaas oo kale aad la dagaalanto maaha in aad tabdiiciso maaha inaad tashhiiriso maaha inaad ka hijrooto maaha adigaa marka tafaruqa wada ruuxa qaabkaa u dhaqmaya kaasaa marka tafaruqa wada ee khilaafka noocaasa asal ahaantiisu waa masalo dabiici ah waana mida shaikhulislam ibnu taymiya caleh raxmat ullah uu ka hadlayo uu leeyahay maadaama nusuustii badankeed daahiriye ay tahay ay daahiru dilaala tahay dilaaladeedu ay daahir tahay macanaa daahirka waxa la yidhahdaa waa nas yaxtamil macnayeyn macno raajixa oo uu ku xoog badan yahay iyo macno marjuuxa nusuusta inteeda badanna waa saas sida shekhulislam ibn taymiya aleh raxmat usuuliyiintu ay taqriirinayaan nusuustii marka aqlabkeedu waa muxtamila cilmigii dadkii ilaahay uma simin oo qaar buu siiyey qaarna waa ka qadiyey wa fawqa kulli dii cilmin caliim wey xataa yantahi alcilmu ila alcaalim ilaa cilmigu ila alcaliim alla subxaana wa tacala uu ku dhammaado cilmigii waa kala dunya fahamkii waa kala gedisan yahy idraagkii iyo maqdiradii fahamka ilahay dadka isku mid kama dhigin subxana wa tacala arrimahaasoo dhan waxay keenayaan fii masaa-isha xuduudda ku jiraayay ummaddu inay ku kala gedisnaato culimmadu ku kala gedisnaadaan inayna baas lahayn horeyna baas uma lahayn haddana baas in loo yeelo ma aha ninka furqada wada ee ummadda kala geynayana waa ninka xadgudubka wada oo joog in la dhado baqiga wada xadgudubka iyo baqiga ruuxa wada oo masaa-isha noocaasa dadka ku khilaafay ku xadgudbaya kaasaa u baahan in la yidhahdo jooji jooji waxaa laga yaabaa isagii markuu inuu furqada wado haddana maca daalika faham xumadiisa iyo fiqi darradiisa kuwaa kale uu ku tirinayo inay furqada wadaan masaa-isha noocaas oo kale ah marka furqo waxay ku imaan kartaa markii laysku xadgudbo baqyi yimaado oo laysu ictiraafi waayo oo laysu qiri waayo masaa-isha xuduudda ku jirta in laysu naseexeeyo laga niqaasho mooye masaa'il laysku inkiro lagu dagaalamo lagu kala tago laysku nacmo ah ayib masaladaana waa masale kale masale kaleetoo u baahan baa jirta iyadana intaynaan ka bixin inaan tilmaano waxa weeye inaad daliil haysataa dhici karta daliilkuna uu sugan yahay laakiin masaladaad u daliishanayso iyo daliilku inaynaysan islahayn baa dhici karta waana mas'alada loo yaqaano cinda alusuuliyiin taxqiiqu lmanaaq wa tanziilu nusuus cala annawaasil sax nasku waa sugan yahay laakiin naskan aad daliishanayso meeshan aad u daliishanayso ma meeshiisiiba mise fahamkaagu waa khaldan yahay maro badan bay dhici karta maro badan baa dhici karaysa ruuxu waxaan jihaad ahayn intuu jihaad u qaato inuu nusuustii jihaad ka saaro war sax jihaadkii lama diidana laakiin waxaan aad ku dabaqayso nusuusta jihaad maa halkan aan ka muransanna nusuusta iftiraaqa intuu soo xashriyo baa laga yaabaa meesheedii meelaan ahayn inuu dusha ka saaro nusuusul iftiraaq waa sugan tahay laakiin meeshan aada saarayso meesheedii ma tahay waa mas'alo muhima jiddan waxaad arkaysaa maala waxaa aada ugu dheereeya qolada la yidhahdo takfiirka iyo khawaarijta nusuusta kufriga iyo shirkiga kusoo aroortay oo dhan bay daliilinayaan maxay u daliilinayaan inay yidhahdaan mujtamaca muslimkii maanta waa gaalo nusuustii way sugan tahay camaygu markuu dhegaysto wuxuu dhihi war maxay aayad keeneen oy xadiis keeneen oo nimanku cilmi badana laakiin waxaan ay daldalayaan iyo qur-aanka la daldalayo oo dhan meesha ay u wadaan maba waafaqsanaba saas maana waa mushkila haysata dad badan iska dhaaf firqa daallada eh ahlu sunnaha dhexdooda dad ka mid a haysata mushkilada oo nusuusta ay daliilinayaan iyo aqwaasha ay keenayaan oo sugan ayaa haddana meeshay u daliishanayaan isma waafaqsana taxqiiqulmanaaq baa marka maqan tanziil annas cala alnaazila wa cala alqadiya waa mas'ale muhima jiddan inay kaa khaldan tahay baa dhici karaysa wabittaali kafiirtii fara badan bay u baahan tahay markaad isku tadbiiqinayso nusuusta iyo xadiido mucayan nusuus matalan waxaa soo aroortay ku tusaysa ruuxii ilaahay kayrkii baryaayey inuu gaaloobayo waana qacan waa sax ruuxii ilaahay kayrkii baryaa waa gaaloobaya muslim baa yimid ruux muslim ah waa jaahil ma yaqaano qabriga intuu tagay buu baryay nusuustuna maxay tiri ilaahay cid aan hayn ruux barya waa gaal ruuxani waa gaal waa inaad dhahdo marka ruuxani waa gaal sababtu maxay tiri ilaahay qaybkii buu baryay nusuustuna waxay tihi ilahay cid aan hayn ruux barya waa gaal laakiin naska meeshaad ku tadbiiqinayso waxaa dhici karta nusuus kale iyo shuruudo kale iyo mawaanic kale oo ruuxan uusan ku gaaloobaynin saas daraaddeed nusuustan aada ruuxan saarayso ma uu laha ficilkiisaa gaalnimo ah laakiin isagii maadaama uu jaahil yahay ama naasi yahay ama muta'awil yahay markaasi wax way ma gaaloobayn bimacnaa waxa weeye naskii iyo marka waxaa iskhilaafan iyo meeshii la saarayay masaladaasi waa masala naafica jiddan dad fara badan oo culimo ana maanta ay ka qasan tahay masaladaasoo markii la niqaasho bay inta badan fashilmayaan markay xertooda la joogaan ama si caama dadka ula hadlayaan yacni waxa weeye dadka aan garanaynin qawaacidda noocaas oo kale ah way ka qaadanayaanoo waa qancahayaan oo warkoodii waa gelayaa oo laakiin markay timaado hala niqaasho oo dad qawaaciddaa garanaya ay isu yimaadaan waxaa soo baxaysa ruuxiiba inuu laf cadtoobin ku hay meel cad buuba garaacay meel cad meel cidla buu garaacay marka waa inaad hubiso naska iyo nusuustaad daliilinayso iyo meeshaad u daliilinayso inay iswaafaqsan tahay masale daruuri jiddan waxaana la yidhaahdaa waa ijtihaadka mawaatintiisa meelaha ugu qarsoonaan badan mawaaqinulijtihaad meelaha ugu qarsoonaan badan wey oo ragga fuxuusha ee mujtahidiinta ahe yani waxa wey qiyaasi kale ee mas'aladana fahmi kara ka waaqic ahaan lanna tasawur tasawur shay farcun maxaa la alxukmu cala shay farcan tasawurihi mas'aladana tasawuri karo waaqic ahaan fahmi kara nusuustiina markaa kadib saari kara lanna fiqigu waa labadaas sida ibnuqayim ee qaybka caleyh raxmatullahi ay leeyihiin alfiqhu fiqhaan fiqhi oo waaqica iyo mas'alada inay siday u taallo aad fahamtaa say u taallaa say tahay inaad fahamto kadibna nusuustii iyo adiladeedii inaad keento saarto labadaa qodob midkood haddii aad lumiso ama aad uu kaa fakado meel aan cidla baad garaaci axkaam khadaana waad soo saari waxaa loo baahan yahay oo ka mid a asbaabta ummadda isu keeni karta khilaafkeedana xadidi karaysa alcadlu walinsaaf fi tacaamuli maca alkhusuum aw maca almukhaalif in cadaalad uusan ruuxu ka fogaanin markuu la mucaamaloonayo dadka khilaafsan maxaan ka wadnaa xataa ka ku khilaafsan gaalba ha ahaadee inaad cadaalad darro kula kacdo oo dulmiso oo wuxuusan dhihin aada saarto oo aada ku xadgudubto lama ogola xataa walow kaana kaafira ahlu sunnaha waxaa ka mid a astaamahooda alcadlu waalraxma siduu le ibnu taymiya caleyh raxmatullah alcad mukhaalifka khilaafsan iyo khalqiga cadaalad bay u sameeyaanoo yani xadgudub kuma sameeyaan naxariisna way u hayaano qaswatulqalbi iyo qallafsanaan khalqiga kuulama dhaqmaan arrintaa iyadaa waxaa asal u ah aayadda qur-aanka rabbi yihi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina lilahi shuhadaءa bilqisط walaa yajrimannakum shana'aanu qowmin cala anlaa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa war dadka alla rumeeyeyo waxaad ahaataan kuwo u taagnid badan ilaahay darti xaqa u taagnaada cadaaladna markhaati furo markhaati furkiinu cadaalad ha noqdo yaysan idinku xambaarin nacayb aada dad u haysaani inaad cadaaladda ka tagtaan walaa yajrimanakum laa yaxmilanakum yuusan idinku xambaarin shana'aanu qowmin cadaawad iyo colaad aad dad u hayso calaa an laa tacdiluu inaydaan cadaalad samaynin arrintaasi yayna idinku bixinin idinkuna xambaarin maxaa laga dambaysiyey icdiluu cadaalad sameey mar walba cadaaladda ha ka tegin huwa aqrabu litaqwa arrinkaa inaad mar walba cadaaladda ku dadaasho abaa la kacabsiga u dhowaansho badan taasaa alla kacabsiga ah subxana wa tacaala inaad maca alkhasmi maca almukhaalif maca almuwaafiq aadan cadaaladda ka tegin shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay aayaddaa wuxuu leeyahay waxay asalkeedu kusoo degtay gaalada oo ficlan aayadda suuratu aayaddu waxay ku timid suuratu almaa-ida soo maaha suurat lmaa-ida aayaddii ka horreysay walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin an saduukum cani lmasjid alxaraami an tactaduu sooma ahayn waxaa laga hadlayay kufaaru quraysh markay nebiga sal lay slam u diideen xaramka iyo inuu acmaasha uu ka degtegay saxaabiga tanna wuxuu leeyahay waxay ku saabsan tahay gaalada oo gaalada nacaybka aada u haysaani iyaynan idinku xambaarin cadaaladdarro mar walba cadaaladda ha ka tegin markaasuu wuxuu leeyahay haddii gaaladii la leeyahay cadaalad u sameeya mubtadicada ka war muslim mubtadica ka war muslim masaa'il aad isku khilaafteen ka war muslim khilaafkiinu uu saaqi yahay oo uu banaanaan karo oo masaa'il aan laysku khilaafi karo aad isku khilaafteen ka war inaad cadaaladda ka tagto maaha cadaaladda mar walba la jir oo ha ka gudbin ibnu kaiir caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay markuu aayadda fasirayo walaa yaxmilanakum bukdu qowmin cala tarki alcadli fiihim bal istacmiluu alcadla fii kulli axadin sadiiqan kana aw caduwa ama cadowgiina ha noqdo ama saaxiibkiina ha noqde cadaaladda marnaba ha ka tegin ruux walba cadaalad u sameeya cadaaladda waxa weeye gaalka cadowga kuwa xataa kaad la dagaalamayso waxyaala waxaa jira shareecadu ayna ogol inaad kula kacdo gaal waxaa jira una dhiiggiisu bannaanin oo dhiiggiisu macsuum yahay oo dilidiisaba naar lagu galay xoolihiisoo la qaatana naar lagu galay gaalkii waa meeshay soomaalidu ka tidhahda gaalka dil gartiisana sii macnaha cadaaladda ha ka tegin kii xataa dilkiisu bannaan yahay waxaa jira dawaabid sharci ah oo in la gudbo aynan ahayn kii aan dilkiisu bannaanayn maba la dili karayaba waa cadaalad darro wey kii ku khilaafay xataa haddii uu xaq la jiro isaga uu fii bacdi almasaa'il kaa garhayo oo ah xaqu daahiro xaqu daahiro waa qaadan waan u tegi doonaa insha allahu tacala xaqa mu len ruuxa mu'minka asal ahaan xaqaasaa isaga baadidiisa meel alla meeshuu xaqa ku arkiyo ninkuu agtiisa ku arkaba isaga dantiisa maa waa qaadanaya xaq isagoon ashkhaas iyo kooxo iyo ictibaaraadka aan lahayn isaga muhiimadiisu waasa marka inaan cadaaladda laga tegin haddii laysku xadgudbo cadaaladdu dhammaato oo ruuxii ku khilaafay iyo kooxdii ku khilaaftay aad wixii ay ahaayeen wax ka badan saarto ku been abuurato ku xadgudubto axkaam aynan lahayn aada saarto markaasi wax weye furqada iyo kala taga iyo kala fogaanshaha waad wadaa asbaabtay ummaddu ku kala dhiman lahayd macnaheedu ma aha marka cadaalad ha la sameeyo macnaheedu wax weye baatilka laga aamuso maaha fahm aan ansaxsanayn marnaba baatilka laga aamusnima wixii khaldan waa la sixi laakiin saxidaadu waa inaynan cadaaladda ka tegin dad bayba ku adag tahayba inay kulmiyaan inay wax saxaan haddana cadaaladda ku dadaalaan hadduuba wax saxayaba waa inuu tadarufo waa inuu guluwi sameeyo waa inuu xadgudbo ismaba xijin karaba insaaf iyo cadaaladba iskama heli karaba dabeecad baana jirta bini aadamka qaarkii leeyahayo ka kanaanta iyo qalqallafsanaan uu u dhashay baa jira tii buu marka shareecadii ku dabaqayaayo uu u raadinayaa daliil u raadinaya ad adaygii la rabay inay waxoogaa shareecadu hufto oy tahdiidiso oo shareecadu ay celiso ayaa asaas ah ayadiibu marka nusuusta saaraya afxumadiisiibuu ka daliil u raadin fuxshigiisiibuu daliil u raadin xadgudubkiisiibuu daliil u raadin khadigiisiibuu daliil u raadin waxaasoo dhan buu daliil u raadinaya waana wax dabeecadiisa mutaasil ku aho ruuxu dabeecad ahaan buu u qalafsan yahay wixii baa marka wax wey laysku wada xaabqaadaya waa in marka wax kala baxaan oo haddaad wax radinayso iyo haddaad wax saxayso iyo haddaad naseexaynayso iyo haddii lagu khilaafo intaba waxaa jira wax aan laga tegina cadaaladda hadhaaf waidaa qultum facdil buu alla subxana watacala haddaad hadlaysaan cadaaladda joogo cadaaladda hay cadaaladda ku sugnaada macna waa waxyaalaha ummadda maanta midnimadeeda qayb weyn ka qaadanaya xataa khasmiga ama mukhaalifka aad cadaaladda u samaysay waxaad dhici karaysa in cadaaladadaasi ay qanciso uu soo dhowaado warkaagii uu ku soo dhowaado ilaahay ku anfaco tawfiiqda ku helo haddiise xadgudub uu noqdo waxaagu isagiina maadan u naseexaynino wax weyn kaa qaadan maayo adigiina dariiqii shareecadu dejisay maadan ku koobnaanine haladkiisii baad khalad ku saxday markaasaa waxaad noqonaysaa nin maro dhiig gaadhay intuu kaadi soo qaatay ku dhaqaya dhiig iyo kaadi kee nijaasa cunus ya kaadidaa nijaasa cunus meeshanaa dhiig kaa gaadhay markaasaa intaad kaadi dartay baad ku dhaqday waxbaad hadlaysay masbaad hagaajisay waxbaad hagaajisay waxbaad hadlaysay wax badan baad hadlaysay waxaa la doonayaa baailka baail laguma zuuliyo laakiin baailka maxaa lagu zuuliyaa xaq baa lagu zuuliya ariiq saxsan baa lagu zuuliyaa haddii u noqoto baailkii inaad baail kaga hor tagto hadde waxa weeyaan waxba isma dhaantaan waxba isma dhaantaan waa inaad xaq ku zuuliso ariiq saxana aad ku zuuliso baailkii taasaa loo baahaya waxaa ka mid ah qodobada muhimka in la ilaaliyo u baahan atajarudu can ilhawa bxayu yakunu alhadaf wاlgaaya huwa alxaq ruuxu inuu hawada iyo naftiisu say rabto uu ka dhartirnaado ujeeddadiisiiyo wuxuu raadinayeen inay xaq noqoto ujeeddo kale ma wadatid magac ma doonaysid kursi ma rabtid in lagu sheego ma rabtid cadaawad iyo colaad ruux aad ka goosanayso oo macnaha tashafi iyo ka aargooso kuguma jirto laakiin qasadkaagu waxa wey xaqu meel alla meeshuu ku daahiraba qabso adugu xaq raadis waa inuu ruuxya ummaddu markay xaq raadis tahay wax badaan baa u xalismaya khilaaf badan baana ka fududaanaya lianna ummadda muslimka waxa kala fogeeya waa ahwaada sida nabiga salawatu rabbi wasalaamu calayh markuu ahlulawaaga ka hadlayay dad baa imaam buu nabig sal alay waslam tatajaara bihim alahwaa kama yatajaara alkalabu bisaaxibihi kalabku waa cudur dadka ku dhaca oo inta badan ka yimaada eyga qaniyadiisa ruux markuu eygu qaniino intuu wareero oo isku darmado buu ordaa marka ahlulahwaaga dadka hawadooda iyo naftooda waxay rabto un iska raaca siday naftiisu jeceshahay buu diin ka dhigan taas unbuu dabageli dadka noocaasoo kale ah cudurkaa dadka qaba oo kaleeto weeyaanoo iyadaa unbay daba socdaan bahashaa unbay daba ordayaano kalabka dadku ku dhacay sidoodoo kale wey nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka ummadda wuxuu barayaa inuu ruuxu mar walba haayadiisa iyo hadafkiisa uu noqdo inaad xaqa gaadho maxaad rabtaa xaq doonba xaqii meel alle meeshaad ka hesho waa daallatuka baadidaadii way ku dhe halkaa markaan ka hadlayno waxaa khalad ah dadka ku khilaafsan waxaa dhici karaysa inuu xaqu qaar ka mida iyaga la jiro qaarna adiga kula jiro ciddii ku khilaaftay waxay wadatay oo dhan haddaad tidhaahdo umbadda raaci waxba kama jiro kulligood waa wada baatil waxba aadan ka soo reebin adiguna aada isu haysata waxaagoo dhan inuu wada saxsan yahay taasaa la diiday mukhaalifka ku khilaafsan muslimka ah wax uun xaq abuu wataa shekhulislam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah markuu ka hadlayay mutasawifada iyo mutafaqihada iyo khilaafkii dhex maray iyo qoloba qolada kaleeto inay tidhi waxba ma haysataan mutasawifana waxay yidhaahdeen fuqahoy xubin la dhaqo iyo jid la daahiriyo baad meesha ku haysaan acmaalu lquluub maba haysaan iyo suluukiyaad wax diinood haysaan ma jirto mutafiqihana waxay yidhahdeen qaab loo weysaystaba ma mataqaanaa haddaad suufiyatiin mada weysaysa mataqaanaan qabays ma taqaanaan weyse ma taqaanaan si laysu daahiriyo ma taqaanaan diinba ma haysataan bay والصواب وحر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مع المتصوفة بعض الحق ومع المتفقهة بعض الحق قلدنا الصواب بي هيان صواب كي قار كمد قلدنا الصواب كي قار كمد هيان قلدنا وحي هيان كقاضو قلدنا وحي هيان كقاضو صواب كي هؤبتغين كوح باورد صواب كي حق هؤبتغين كوح آن نعب هيبا ورسا هؤبتغين سيد إله يهودي نصارى كل شيء وقالت اليهود laysat النasaara calى shay waqaalat الnasaara laysat اlyahuudu calى shay wahum yatluuna اlkitaab yahuudi waxay tihi nasaara waxba ma haysato nasaarana waxay tihi yahuudi waxba ma haysato ayagoo isla markaa haddana kitaabki ilahay akrinay wاlsawaab maca alyahuud bacd اlxaq wa maca الnasaara bacd اlxaq xaqii marka darafka kala jira inaad inkirto tidhaahdo wax jiraba ma ah kulligii waa wada baadil waa cadaalad daraw waana min baab itibaaci alhawa adiga muhimmadaada iyo qasadkaagu ha noqdo xaqu meeshuu yaallaba iyo ciddii haysaba ana maca alxaq wa maca aa'ifati alxaq ruuxa muslimka marka inuu xaqdoon yahay waxaa lagu gartaa maalinba qolada mas'aladaa iyada xaq ku leh ayuu la jiraa koox uu ku gowracan yahay ikhtiyaaraadkeeda oo dhanna ma jiro xaqu meel alla meeshuu ka daahiro fa huwa daallatuhu maca asadiiq aw maca alcaduw maca almukhaalif aw maca almuwaafiq allah subxaana wa tacaala u fiirsada qur-aanka gaalo iyagoo gaalo ah buu haddana xaqa u qiraya fii suurati alacraaf wuxuu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala waidaa facaluu faaxishatan aw al waidaa facaluu faaxishatan qaluu wajadnaa calayha aabaa'ana wallahu amaranaa biha qul ina allaha laa ya'muru bilfaxshaa ataquuluuna cala allahi ma laa taclamuun ibnu lqayim caleyh raxmat ullahi iyo keyrkii waxay leeyihi alle wuxuu yidhi faaxishadii ay sameeyeen baa waxay yidhaahdeen aabbayaashanna waan ka soo gaadhnay allana wuuna amray labada arrimood uga cuskadeen horta abka soo gaadh baan u leenahay oo awowyadana waan ka soo gaadhnay intaa mayna ku daynina waxay yidhaahdeen allana wuuna amray oo ilaahayna waana faray rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala qul ina allaha laa ya'muru bilfaxshaa ilaahay faxsho ma furo ma faro fuxshiga rabbi ma faro mana idin farin qodobkii kale aw ya qodobkii kale ahaa wajadnaa calayha aabaa'ana isaga ma la radiyey ya mise waa la qiray ya waa la qiray rabbi u fiir subxana wa tacala qodobkii ahaa allaana amray fuxshiga maadaama beentood ay tahay waa laga saxo waxaa la yidhi alla idinma farin fuxshi mana faraba alla subxana wa tacala fuxshi laakiin qodobkii ahaa aabbayaashanaan ka soo gaadhnay waa loo qiray oo waxaa la yidhi waa sax aabbayaashood iyo aabbayaashii inaad ka soo gaadheen wax jira wey sida loo kala qaadayo waa gaalo ogow wax ilaahay u rumaynayo subxana wa taala u taqriirinayo wixii ay ay khaldeenna laleeyahay ma jiro wixii ay run ku sheegayaanna leeyahay waa runti waa runtood laakiin waa baatil waa runtood laakiin xujo uma ah oo qur-aanku wuxuu ka doodayaa inay xujo u tahay aabbaan ka soo gaadhay xujo ma laakiin inay aabbahood ka soo gaadhay waa jira aayad kale fii suurati namli markuu alle ka hadlayay subxana wa tacala qisadii boqoraddii maxay ahayd balqiis markuu ka hadlayay hadalkeedii waxay tidhi ina almuluuka ida dakaluu qaryatan afsaduuha wajacaluu acizata ahliha adilla boqorada iyo madaxdu markay magaalo soo galaan oy qabsadaan way fasaadiyaan magaaladaa dadkeedii sharafta lahaana waxay ka dhigaan kuwa dullaysan naag caqli badan bay alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wakadalika yafcaluuna saa ay sheegtay way sameeyaan boqorada iyo madaxda waa tafsiir ka mid a tafaasiirto wakadalika yafcaluuna in hadalkeedii laga dhigana waa tafsiir wakadalika yafcaluuna hadal madax bannaan oo rabbi uu ku qiraya hadalkeeda oo uu ku rumaynaya inay tahay ku taqriirinayana waa tafsiir kale wakadalika yafcaluuna marka taqriir rabbi laga dhigo waxay noqonaysaa hadalkii naagtaa gaasha maadaama uu run yahay rabbi wuu u qiro wuxuu yihi wakadalika yafcaluun soo ma jeed marka xaqu meeshuu yahayba runtu meelay tahayba yani waxa weeyaan baatil ma noqoto ruuxa ku hadlay oo gaadal oo gaal ah xaqu baatil lama noqdo ruuxa ku hadlay oo uu ka soo fulo mubtadica xaqu bidca lama noqdo xaqu waa xaq meeluu jiraba xaqu waa xaq meel uu joogo iyo ciduu la jiraba xaqu waa masale muhimo nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiista markaan u noqono nin baa u yimid saxaabada ridwaanullahi calayh markaasu wuxuu ku yidhi antum lqowm dad baad tihiin ummad jirtaad tihiin lawlaa anakum taquuluuna maa shaaa allahu wa shaaa muxamed inaad hadalkaa leedihiin wuxuu alla doono muxamedna doono hadalkaas aad leedihiin haddii uusan jiri lahayn ummad jirtoo qibala baad tihiin laakiin hadalkaa waa qallocsan yahay saxaabadu warkii bay nebiga u keeneen sal l markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam quuluu maa shaaa allahu waxdah a u fiirsada hadhihina maa shaaa allahu wa shaaa muxamed gaalku gaalba ha adee waa saxsan yahay masaladan saxaabadii buu leeyahay waad ku khaldan tihiin hadalkaa nebigu ma dhihin war warkan waa war gaal ah inaga fogeeya bal dib baynu inagu wax ka raaraadsan doonaaye laakiin gaalba hadduu ka soo fulay ina dhaafiya ma dhihin nebigu wuxuu yhi sal lay waslam saxa khaladku waa jiraaye ha la soxo oo meeshii maa shaaa allahu wa shaaa muxamed aada lahaydeen maa shaaa allahu waxdahu dhah sooma jeed xataa hadduu gaal ka yimaado waa la qaadan qisadii baad garanaysaan abu hurayre markuu sadaqada ilaalinayo fii saxiixi lbukhaari uu tacriiq u keenay isagoo sadaqada ilaalinahaya waa kii shaydaan u yimid oo sadaqadii urursaday isagoo ruux nin iska dhigay sadaqadii farqa ku urursaday abureerskawaardiy ibliis shaydaan oo ruux iska soo dhigaba intuu yimid yuu aayad farqa ku urursa waa qabtay abu hureyre marka wuu dan sheegtay wuxuu hi nin miskiin aan ahay saaxibu ciyaal baan ahay duruuf baa ii geysay ee iska kaysidaa abu hureyre waa iska sidaa habeenkii labaad haddana isagoo socda waa faraqu ku urursanhaya sakaatulfidrigi meesha taal haddana abu hureyre waa qabtay war maxaa ku soo celiyay xalay baan kusii daayey war niyow duruuf unbaa i wada waan rafaadsanah dhib baa i haya iyo iyo baahi baan ka imid niyaho iska kaysida haddaadan waxba ii tarayn iska kaysida abu hureyra waa u naxayo habeenkii dabana iska sida habeenkii saddexaad waa ka haddana isagoo socda faraqa ku urursanay abu hureyra waa qabtay markaasu wuxu yihi walla caawa inaan kusii daynin laba habeen baan kusii habeenkii saddexaad baa soo noqota sooma kusii damayno caawa sidaan ku wadaa nabiga kuu geyn salawatu rabbi wasalaamu caleyh abu hureyra nin cilmi jecel buu ahaa shaydaanna dadka waa yaqaanaa wuxuu ku yidhi abu hurayrow abu hurayrow cilmi baan ku baraya siida haye maxaad i bari waxaan ku barahayaa markaad sariirtaada u dumantood seexan rabto waxaad akridaa aayatul kursiga habeenkaa shaydaan kuu soo dhowaan maayo abu hureyrow cilmi loo sheegay boo inuu iska sii daayo ma ila waa ninkii waa ninkii la yaqaano macnaha cilmigu wax walba kala qaali kara hadduuba cilmigaa helay wuu iska sii daayay abu hurayra nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi waxibaa ku socdo waa loo sheegaya xaaladoo dhan wuu la socday waxaa lagu abu hureyre uu ku yidhi nebigu sal lay sl abu hureyre saddexdii habeen ninkii kuu imaanaya kugu soo noqonaya ma garanaysa baa maya bu rasuul ilahi nebigu wuxu uhi sal lay waslam shaydaan buu ahaa xadaaka wa huwa kaduub warka uu kuu sheegay oo aayatul kursi haddaad akrido shaydaan inuusan kuu soo dhowaanaynin waa runtii laakiin sidiisa kale waa been badan yahoo beentiisaa badan u fiirsada warka lama dhihin aayatul kursi hadday shaydaan ka timid ina dhaafiya laakiin maxaa la yidhaha cadaaladda shareecadu fi nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yihi sax habeenkii haddaad markaad seexanaysa aayatul kursi akrido shaydaan kuu soo dhowaan maayo waa suu u sheegay warkaasi waa xaq waana la qaadan soo ma laakiin sidiisa kale beentiisaa badan kaduub waa nin been badan soma jeed haddii shaydaankiiba markuu maxaan u jeeda xaqii markuu shaydaan agtiisa ka daahiray la qaatay ilahi baa idinku dhaaray inta ka sogaysana soo kama saxjir muhimmaddu waxa weye ruuxa muslimka an yatajarada lilxaq hawadiisa intuu ka tajarudo inuu xaqa u tajarudo meel alla meeshuu xaqa ka helana inuu qaato wadaalladiisa uu noqdo nusuus fara badan bay masaladaasi leedahay waxaa ka mid ah nabiga salawatu rabbi wasalam aleyh xaaskiisi caaisha um lmuminiin naag yahuudiyada u timid fi saxiix buaari naagta yahuudiyadu markaasay miskiin waaye naag yahuudiyada miskiinoo dawarsanaysa caaisha radi allahu canha markaasay waxoogaa siisay markaasaa waxay ku tiri caaishoy ilaahay cadaabulqabriga ha kaa badbaadiyo caaisha markaaba ugu markaasaaba uguba horeysaba cadaabulqabri inuu jiro nabigii markuu yimi sal lay slam waxay tii rasuul ilaahayow naag yahuudiyada ah oo dawarsanaysa ay timid oo waxoogaa markaan siiyeyna ilaahay cadaabuqabri ha kaa badbaadiye bay i tiri ee qabriga miyaa laysku cadaabi markaasuu nabigu wuxu sal lay sl caisha waa runteeda ilaahay waxaad ka magan gashaa cadaabuulqabri yahuud baa keentay cadaabuqabri oo laga maqlay inaga fogeeya maa waa la qaadan nabigu wuxu sal lay sl waa runteed cadaabuqabriguna waa jiraa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka waan ku necbahay waxaad wadatana waa necbahay qori iyo qiiqiina waa laysla tuuraa wax jira maaha waana dhaqanka hadda dadka taqriiban wax weye intooda badan ay u badan yihiin xaqii iyo sawaabkiibuu ruuxani wadaa laakiin waad necabta oo xaqama waxaad uga tegay iyo sawaabka isagaa necbay mise xaq inaad qaadato xaqa qaado hana u abayeelin ruuxa xaqa muujiyey inuu saaxiibkaayo inuu cadowgaaga yamin markaasaa waxaa tahay ruux ka tajaruday ahwaada oo xaqa u tajaruday waxaa ka mid ah waxyaabaha muhimka isu soo dhawayn karaya muslimiinta khilaafkoodana tadyiiqin karaya tarku tacasub lilmadaahib walilmajmuucaat walishuyuukh inuu ruuxu ka tago tacasubka iyo isxijinta madaahibta iyo kooxaha iyo axsaabta iyo shuyuukhda iyo isxijinta aada isxijinayso in aada ka tagto daliilka iyo naska afraad nina uusan dadka kaaxin dadka qaarkood madhabahay u tacasubaano shaafici baan ahay wixii shaafici ka soo harayna waa baatil maaliki baan ahay wixii aan maaliki ahaynna ma saxsana xanafi baan ahay waxaan xanafi ahaynna ma saxsana waxaan xanafi ahayn waa khaldanya waxaa kaloo soo baxday kooxahan dacawiga ee maanta jira ninkaan kooxdayda ahaynba waa khaldanya wax walbana kooxdaydaa ku saxsan war jira maa haddaad aragto nin kooxda uu ka tirsan yahay mas'alo walba ku waafaqsan mas'alo kasta ku waafaqsan waa muttabic ilhawa mutacasib maba dhici karto kooxdaadu fii kulli alqadaaya inay tahay hiya almuxiqa sida uu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah waana xaqiiqada jirta wey hal koox oo xaqa oo dhan iyadu ururisay ma jirto sidaas daraaddeed laabudda an yakuuna laka muwaafaqaat maca haaulaa mukhaalafaat maca haaulaa qoladii shalay aad isdiidanaydeen masaa'il baad ku waafaqi kuwan masaa'il baad ku diidi markaa xaqdoon baad laakiin wax walba waxaan ku gowracnahay kooxdan aan iswadanno wax kastoy gaadhana way ku xaqsan tahay haadaa huwa caynu tacasub xaq raacna ma tihid ee waxaad tahay hawarraacda haddayna saa ahayn limaada madaahibta fiqiga ah tacasubkooda culimmadu ay uga digtay qoladaasi waa qolada madaahibta qolyo kaleeto waxa weeyaan waa kooxahan dacawiga ah qolyo kaleeto waxa weeyaan waa shuyuukhda iyo mashaa'ikha oo wuxuu ku leeyahay sheekhiisa isagu ardayga ugu yahay baa ikhtiyaaraadkiisao dhan la saxsan yahay saas way macana sheekhu waa sheekh cadiima waa sheekh cilmi badan waa imaam min a'imati sunna haddana maca dalika qad yadhabu calayhi bacdu almasaa'il qad yusiib waqad yukhti inaad ikhtiyaaraadkiisao dhan aada sawaab ka wada dhigto hada huwa caynu tacasub shaykuka kasaa'ir lmashaa'ikh yusiib wayukhti kooxahan ayaguna sidoo kaleeta hadda la dagaalama kooxaha axsaabta la dagaalama iyo ururada islaamiga kamayna nabadgelin kamayna nabadgelin lianna waxa weeyaan ikhtiyaaraadkooda baa kulligu lagu wada jaango-an yahay laguna gowracan yahay layskuna khilaafi maayo ama magac lahow ama magac aan lahaani marba haddaad ikhtiyaaraad mucayanoo kooxi wadato aad ku gowracantahoodan khilaafaynin magac lahow magac ha lahaanin mutacasibba masaladay shareecadu ka digaysay tajamuca iyo taxasubka iyo nawaataa iyo dhaw maxay samaynaysaa haddaadan magac la bixin laakiin kuwii magaca la baxay waxay samaynayaan wax la mid a ku kacayso ama wax ka daran baad samaynaysa anuu magac ma lihi miyaa marsood kuu noqonaysa waxba kuu noqon maysa leanna shareecadu aslanba asmaadaasi macno weyn ma leh laakiin muxtawaha iyo madmuunkabaa la rabaa sawaabku marka wuxuu yihi koox gooniya oo taladooda iyo go-aankooda iyo ikhtiyaaraadkooda iyo qadaayaadka jira say u cilaajinayaan aad mar walba ku waafaqsan tahay haddaad leedahay mutacasib baad tahay waa inaad ismuraajacayso waa inaad ismuraajacayso maxaa keenay walaalayaal in ummadda inta laga tarbiyeeyo oo laga saxo oo lagala dagaalamo a'immadii waaweynaa ee madaahibta inay u tacasubaan maanta inaan tacasubkiioo labis cusub xidhan oo weji cusub leh inaan ku tarbiyayno dadka isla khalado haddii cid loo tacasubayo khallina natacasub liabi bakrin wa cumar wa cuثmaan washaafici wa malik wa axmed wawsaaci wahawri kuwaasaan u tacasubayna haddii cid loo tacasubayo kuwa tacasubkoodu waa tacasub culimada maanta joogta tacasubkooduna tacasub maaha waa manhaj saxa lagu leeyahay war wax jira maaha tacasub waa tacasub taxasub waa tacasub sheekhuu geli kooxduu geli daa'ifaduu geli madhab buu geli qabiiladuu geli meel walbuu geli sidaas daraaddeed waa waxa laga marmaan ruuxa muslimka miisaanka saxdii inuusan ka lumino tacasubka waa in laga fogaado oo inaa wajadnaa aabaa'ana qur-aanku su ula dagaalame waa bogsoontihiin nabigana salawaatu rabbi wasalaamu caleyh labadii nin ee midna ansaariga aha midna muhaajiriga aha markay isku dhaceen oo waxoogaa ay haraati kala gaadhay intay biyo korkeeda isku qabsadeen oo ku dagaalameen xadiidka asalkii saxiixaynku ku yaal kutubsiyarna way soo guuriyaan nin muhaajirin ansaariya markay isku dhaceen oo waxoogaa gacan isu yara gacan qaadeen muhaajirigiina waa ki yidhi yaa lalmuhaajiriin jahjah baa la dhihi jiray ansaarigiina wuxuu ihi yaa lalansaar tolaay muhaajiriiney tolaay ansaarey markaasaa nabigu wuxu sal lay slam maa baalu dacwa aljaahiliyati dacuuha fa inaha muntina habarwacashadii jaahiliyada xaalkeedu wuxuu yahay aad meesha ku haysaan ka taga oo daaya way uraysaa buu nabigu salawatu rabbi wasala aleyh yaa lalansaar yaa lalmuhaajiriin waa laba magac oo sharciya laba magac oo sharci ah oo shareecadu ay ammaantay dadkeedana ay ammaantay wey laakiin markii qaabxun loo isticmaalay nebigu wuxu uhi sal ly waslam dacuuha fainaha muntina waa min amri ljaahiliya ansaar iyo muhaajiriin haddaan loo kala tacasubi karin kooxo iyo axzaab baan u kala tacasubayna ma socday madaahib baan u kala tacasubayna ma wax soconaya qabaa'il baan u kala tacasubayna ma wax soconaya maya waxaasi waa waxa ummadda lu gooyey waana waxa ummadda heerkaa dhigay tacasubka marka waa in laga weynaado oo laga baxo inta badanna dadka waxaa haysta qaacido waxaa jirta culimmadu isku waafaqsan yihiin oo odhanaysa muxuu ahaa istadil uma actaqid marka hore daliil raadi daliilka markaad hesho kadib daliilka wixii kaaga soo baxa qaado oo ictiqaadi dadku laakiin way dabagediyenoo intooda badan waxa weeye agtooda ictaqid uma istadil waxaa laga wadaa ictiqid marka hore ictiqaadi ha ictiqaadi oo si uun u qaado si uun rumee ha meel markaad ka jarato ay kuu sallaxan tahay daliil u raadsa markaas ma saxsan tahay taas maya intaadan sallaxanin oyna waxba kuu sallaxnayn daliilka raadi daliilkii markaad soo hesho wuxuu kuu faa'iideeye qaado laakiin geel jire isagoo usha meeshuu ka goynaya garanayuu ku dhahaa xaggeen ka gooyaa way kuu go-an tahay waxaad samayn lahayd oo ama koox baad ku tacasubsan tahay ama madhab baad ku tacasubsan tahay ama sheekh baad ku tacasubsan tahay tacasubkaagiiyo waxaad yeelaysa meel bay kaaga go-an tahay markaa kadib baad daliil raadinaysa markaasaad adiladii nusuusta intaad soo luqunjibaato ood soo qabato ood soo leexisaad waxaad doonaysaa waxaad adigu ictiqaadisay inaad marsiiso markaas hada madhabu ahli lbail wa ahli lhwa dadka ahlulbaailka iyo ahlulahwaaga madhabkooda iyo ariiqooda ta amaa ariiqu ahlisunna waljamaca waxa weeye istadil uma actaqid sidaasaana sawaabka saas maana ayib waxaa ka mid ah arrimaha muhimka ah ee muslimiinta maanta khilaafkooda wax badan aan isle uu ka qaban karaa camalka islaamigaa ee jira ee dacawiga ah iyo ummadda qadaayeedkeeda laabudda lahu min tandiim waxaa laga maarmaana in loo sameeyo nadaam inuu kala dambayn leeyahay kala dambayntaasi siday dooniba markaasi ha ku salaysnaato magacay doonay ha lahaato ma calaa ariiqati lmashiika ma calaa ariiqa oo tafaahum kalaa laabudda camalka islaamiga laabudda lahu min tandiim haddayna tandiim ahayn tandiimku markaa waxaa garab yaalla fawdo fawdana waxa weye nin walba wuxuu doonaa sameey waxba kuma hagaagaan furqada iyo ikhtilaafka ubaa sii kordhasaayo fawdadu ay ila ruux walba marka la sii daayo camalkii islaamiga ana uusan kala dambayn lahayn waa asal ka mida usuululiftiraaq marka waa inay wixii kala dambayn leeyihi sidaas daraaddeed baa dacwadii nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh kaanat dacwa munadama dacwo nidaam leba ah asagaa ra'si ka ahaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh asxaabtiisuna dacwadaasay xubno ka ahaayeeno dacwaduu qaybin jiro oo ducaaduu qaybin jiro oo kala diri jiray oo amri jiray oo qorshay ku kala socday tandiimka iyo ruuxu inuu wixiisa tandiimsado ama diin ha ahaade ama adduunye ha ahaadee waa shay firi ah waa shay fitri ah waa shay ilaahay subxaana watacaalaba uu ku abuuray waa shay alla subxaana watacaala uu ku abuuray bini aadamka bal iskaba dhaafa xayawaanaadka iyo cayayaanaadku waa ku abuuran yihin inay wax nadaamsadaan oo wax habaystaan oo yani waxa wey wax kala dambeeyaan oo noloshooda u kala habaysan tahay xataa cayayaanaadka xayawaanka iska dhaaf xataa cayayaanaadku way leeyihin waxaad akridaa kitaabka ibn lqayim caleyh raxmat ullahi shifaau lcaliilka shifaau lcaliil markuu ka hadlaya cajaa-ibta xayawaanaadka waad la yaabaysaa markuu shinida iyo quraanjada iyo ka sheekaynayo ilaahay subxaana watacaala maqdirada uu siiyey ee ay u tandiimsan yihiin markaasuu wuxuu taqriirinayaa in wax la nadaamiyo sideedaba waa shay fitri ah oo noolaha ilaahay geliyay subxana watacala wax la kala habeeyo haddiiba fitri ay tahay inaan maanta nidhaahno dacwadu fawdaha iska ahaato ha qasnaato gaalku lugta ha la soo galo munaafiqu ha gashado ka caqliga gaaban ha geliyo kaan wacyiga layn ha geliyo jaahilku ha ka taliyo dacwadii ha iska furnaato ha la qaso wax soconaya maaha garba siman ha la ahaado oo kala dambaynayayna lahaanin wax soconaya maaha haddii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh laba nin oo saddex ruux oo safar ah saddex ruuxoo socotaa amiir la'aan iyo nidaam la'aan yaynan soconin nebigu yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh saddex baad safar ku tihi saddexdiinna waa inaad amiir samaysataan haddii kale amarkii nabiga ad jeegiseen salawatu rabbi waslamu caleyh waa inuu midkiin amiiriya maxaa yeelay socodkaad socotaan baa wuxuu u baahan yahay amar iyo kala dambayn iyo ismaqan soo saas ma goormaan degnaa goormaan cunto karsanaa maxaynu karsannaa goormaynu dhaqaaqnaa muxuu ahaayey shaqada see loo kala leeyahay safarku wuxuu u baahan yahay maamul buu u baahan yahay alimaamu ibnu taymiya iyo shawkani labaduba waxay leeyihin iyo qayrkoodba haddii koox yar oo saddexoo haddana jid uun haysa rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh imaaro la-aan iyo tandiim la-aan iyayna jirin acmaashii intaa ka weyna way uga baahi badan tahay tandiimka iyo kala dambaynta tandiimku marka waa masale daruuri ah waana waxyaalaha runtii furqada iyo tafaruqa laakiin shardi weeye saan haddaba soo sheegnay tandiimkaas in lagala dagaalamo tacasubka oo lagala dagaalamo tacasubka oo lagala dagaalamo mas'alat lwalaa walbaraa in lagu saleeyo mas'alat lwalaa walbaraa waa inay sideedii tahay oo mu'miniinta nin walba uu ku jiro calaa qadri iimaanihina weligiisa loo siiyo calaa qadri cisyaanihina looga beri noqdo laa calaa asaas tandiimaad maaha waana la kala saari karaayo tandiimkuna waa mas'ala daruuriya oo shareecadu ogoshahay taxasubka iyo tacasubkuna waa mas'alo shareecadu diidan tahay labada mas'alaa marka dad badan ay isku khaldaanoo iskaga dhex yaaca sidaas daraaddeed waa laga maarmaan maraakibtan islaamiga dacwada socota khayrkan diintan waa inay kala dambayn leedahay masaajidkani hadduusan guddi lahayn ma soconayo haddaan nidhaahno kulligeen waan usmannahay kulligeen nin walowba maalinkaad doonto soo gal markaad doonto ka shaqayso muxuu ahaayey markaad doonto gal markaad doonto ka bax ninna kaama xigo cidina kuma amri karto wabilahi tawfiiq ma jiraya masaajidkan ma jiro waa suura musaqara waay ma jiri karo gurigaaga ma jiri karo haddaan adigana mas-uul lagaa dhigan haweenaydiina ayna mas-uuliyadiiyo ayna amar ka qaadan arijaalu qawaamuuna cala nisa waa nin iyo naagtiisa keliya waxaa la yidhi naagtana ha amar qaadato haweenaydu ninka ha adeecdo isaguna guriguu mas-uulka yahy haddii la yidhahdo garba siman baa tiin ka war gurigu ma dhisnaanaya laba ruux basuu ka kooban yahay hadda ogow camal weyn oo dacawiya oo ummadda soo islaaminayo oo diin la gaadhsiinayo oo in la qaybiyo u baahan oo dhaqaalo u baahan oo cadow leh tandiim uma baahne ha la yska noolaado waa fikir baciida waay fikir la yaab la waay fikir la yaab la waay inkastoo dad yar oo shaada mooyaane culimmada intooda badan ay qabaan oy kala saaraan masalatu tandiim iyo mas'alatu tacasub wataxasub laba mas'alo ay u kala tahay haddana insaan loo fahmo waa laga maarmaan insaan loo fahmo camalka islaamiga inuu tandiim u baahan yahay lana tandiimiyo oo lagu kala dambeeyo waa laga maarmaan haddana islamarkaa ayna soo gelin meesha tacasubka iyo taxasubkaas laga ilaaliyo way maana waxaa ka mid a qodobada muhimka ee kusida mudan ummaddana isu keeni karaya dadka mas-uuliyadda haya ee camalka islaamiga loo dhiibeeyey bulshada inteeda kaleeto waa inay u naseexayso khaladkoodana ay ka saxdo dad naasixiinoo daacadana ay u noqdaan dadkii xilkiiyo mas-uuliyadda hayay haddii aan loo naseexayninoo khaladkoodiina si rifki ku jira aan loo sixin markaasi waxbaa dumaya waxbaa halaabaya haddii khaladkoodii inta la bumbuuniyo qoorta lasoo qabto ama laguba kaco oo iyagii burburaan oo meesha ka baxaan soo masaalixda hayeenna meesha ka bixi maayaan madaxda ugu koraysa iyo madaxweynaha kasoo bilow mas-uuliyiinta ka hoose kahoose ka bilow soo wad nin kasta oo mas-uuliyad iyo xil ummadda u haya ummadda inteeda kale waajib waxaa kuwa inay naseexeeyaan addiin nasiixa waa ka nabigu uri salawatu rabbi wasalam qulnaa liman ya rasuula allah lilah wlkitaabihi walirasuulihi waliaimati lmuslimiin wacamati jariir bn cabdillahi albajali xadiidkiisii waa kii ahaa fi saxi muslim nebiga waxyaalahan kula mubaayacoon jirna waxaa ka mid a wanusxi likulli muslim muslim kasta unaseexay inaan u naseexay xadiidkii abi hurayra fi saxiixi muslim in allaha yardaa lakum alaaan wayaskatu lakum alaaan saddex ilahay waa idinla jeceliyo raalligu idinka yahy saddexna ilahi subxana wataala idinlama rabo saddexda rabbi subxaana wa tacaala idinla jecelaya waxa weeye wa an tacbuduu inaad ilaahay caabudaan walaa tushriku bishay midda labaad an tunaasixuu man wallaahu llahu amrakum dadka ilaahay xilkiina u dhiibay ee taladiinna haya inaad u naseexaysaan sheekh meeshaa iska hagaajiye guddigii masaajidka maamulkii dacwada raggii odayaasha u ahaa war meeshanaa wax ka dhiman yihiin halkan iska saxa war waa laydin xamanahaye arrimahaasaa suuqa yaaleen maxaa ka jira war iska hagaajiye ilan muhiimadaadu ma aha adiga muhiimadaadu waxba inay wax hagaagaan haddise laakiin kuwii meesha joogay xiniyaha la jiido xiniyaha la jiido oo banaanka lagu tuuro qolo kale meeshay timaado ayaguna berri qolada timaado ma xiniyaha jiidi doona sooma kadibna wax toosahaya ma jiro waana dhibka soomaali haysta sooma dhibka soomaali haysta yacni raciyadda iyo dadku xilka saaran iyo mas-uuliyiinta xilka saaran baa isaga qasta sidaas daraaddeed bay waxba inoogu hagaagayna masaalixda caamka ah dadka haya usoo jeeda dadaalaya danahan haya laga yaabo dana badanoo adduunyada inay uga tegayaan oo danahooda adduunya ay u dayacayaan adiga waajibka kaa saarani wax weeyaan wixii xaqana ku kaalmee wixii khaladana si tartiiba uga sax maslaxadan ha dumin maslaxada ummaddana ha burburinin waa mas'alo laga maarmaan ah oo daruuri ah jiddan soomaalidana dhibaatooyinka haystay kamid tahay maraakiis fara badanoo soo maray yurub ku taalo meelo badan ku taalo waxay u dumaysaa waa faham darada iyo fiqhi darada ummadda haysato aynan garanaynin dadka xilka haya maxaa ay leeyihiin maxayse dadka la shaqaynayo iyo bulshada inteeda kale maxaa saxan oo looga baahan yahay intaa keliya haddaan fahmayna wax badan ba hagaagin wax badan ba hagaag hana sugin hana sugin dadka xilka hayaay ee mas-uuliyadda hayaay ee ummadda kala tandiimkeeda iyo kala dambaynteeda hayaay marna haaba sugin shay walbay ku kacaan inuu saxsan yahay wax walbay sameeyaan ma saxsanaan karo sooma leanna waa bini aadam kullu bani aadam khata akhdaadooda laakiin waxay u baahan tahay inaan la bumbuuninin inaan kacdoon laga dhalinin yani waxa way dadka qaarkood waxay ku leeyihin war kuwan sooma kuwani waxaasay sameeyeen waxaasay sameeyeen waxaasay sameeyeen wabillahi tawfiq anigu duurkan iska gelay duurku iska gelay mustamci ka dhexbax dacwadii ka dhexbax anigu lafahay waa fiican tahay cusladu laakiin cusladu waxay fiican tahay marbay fiican tahay sidaas daraaddeed waa laga maarmaan inaynu fahanno dacwada iyo tandiimkeeda iyo maraakiista iyo kala dambaynta inaan ilaalino naseexa iyo wax dhismo inaynu ku dadaalno wax dumintu inayna badan ruuxii wax duminayana in duminka laga qabto waxaa ka mid ah arrimaha muhimka ah in ummaddu tashato mabda'u tashaawur iyo mabda'u shuura in la nooleeyo istibdaadka iyo kelitalisnimada iyo dictaatornimadana in meesha laga saaro ummaddu waa inay taladu ka dhexayso nebi maxamed baa waxaa lagu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh fabima raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamri isagoo nebi ilaahay oo muuxa oo loo waxyoolayo oo malakul jibriil mar walba saxay ayaa haddana waxaa la leeyahay saxaabadaada la tasho la tasho oo yaa ka caqli badnaa nebi maxamed salawatu rabbi waslamu calayh yaase ka cilmi badnaa ruuxun haddii uu caqligiisu kaga filan yahay shuuro inuu sameeyo hadduu ruuxun inuu hadduu hadduusan tashi u baahnayn nebi maxamed baa ka maarmi lahaa salawatu rabbi laakiin ruuxaan tashi u baahnayn ma jiro caqliga ilaahay baa qaybiyey fahamka allah qaybiyey garashada allah qaybiyey ta kaa maqan walaalkaabaa haya saas daraaddeed mabdau shuura waa inuu noqdo mabdaa saa'idka muminiinta markuu alla sifaynayo wuxuu yihi wa amruhum shuuraa baynahum muminiinta arrinkoodu waa wadatashi waa gorfayn waa falanqayn waa isla rogrogid ma aha yeel amar weye amar weye yeel ma soconayso waa in la gorfeeyo yaa ka gorfaynaya intii xilka loo dhiibay iyo dadka loo yaqaano ahlulxalli waalcaqd waa ummadda inteeda aqoonta leh inteeda madaxda mas-uuliyaadka haya iyo culimadeeda dadkaasaa gorfaynaya waxyaalaha muslimiinta ku yimaada muslimiinta intooda kale way raacaan mas'alatu shuura marka laga hadlayo mabda'u shuurana macnaheeda ha u fahmin haddii talada lagaa soo qeygeliyo ra'yigaaga ha la qaato talada haddaad ka qayb gasho mid ku talagal ra'yigaaga in la diidi karo iyo in la qaadan karo haddii ra'yigaagii laga tagana hadhihin meeshani waaba meel wax laiska qaadanayo ma meeshani meel wax laiska qaadanayo ma niman baa iska hay ma aha ra'yigaaga intuu sax noqdana waa la qaadan haddii loo bogi waayana waa laga tegi oo nebi maxamed baa salawaatu rabbi wasalaamu aleyh saxaabadiisa markuu la tashado mawaaqiftiisa ka tanaasuli jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ya fii macrakati badr nebigu sal alay wasalam meeshii istraatiiji uu arkay ciidanku u dejiyey nin saxaabadiisa ka mid ah wuxuu rasuulka ilaahi ma waxyibaa mise talay kula noqotay waa waxyi meehe taladaa ila noqotay bu nabi sal alay slam hadduy sidaa tahay bu meeshan waa laga istraatiijiyena rasuulka ilaahay xagee roobbu rasuulku yidhi halkaa ina deji gaalada aan biyaha ka xigsanay nebigu ciidankii waa raraba meeshii buu geeyey ubis go-aan uu gaadhay buu ka noqday nebigu sal alay slam muxuu uga noqday calaa shani tala ka fiican baa timid soomaalida maalintii dagaalkii uxud gaaladu ay soo socotay oo nebiga ku soo socotay salawaatu rabbi wasalaamu calayh rasuulka sal alay slam saxaabadiisuu la tashaday maxaynu samaynaa weliba wuxuu u sheegay inuu riyooday waxaan ku riyooday buu ihi anigoo ku jira dhufays xisni anoo ku jira waxaan kaloon ku riyooday buu ihi lo la qalqalayo ee maxay idinla tahay saxaabadu waxay yidhahdeen rasuulka ilahi oo rag dagaalkii beder ka hadhay oo aad iyo aad u xamaansaysan oo gaalo uun inay ishelaan mar uun rajo ku leh ayaa waxay rasuul ilaahay ow magaalada gudaheeda ku dagaalami mayne rag baynu nahay banaanka inoo saaray ragga aynu banaanka isku helnay rasuulkana maxaa la qumanaa waxaa la qumanaa dagaal magaalo in la galo ciidanka sidiisaba hadduu kaa xoog badan yahay magaaladaa lagula dagaalama soo saas maha waa hadda sida adduunka jirta wa jabhadaha iyo ciidamada daciifka ah dawladaha waaweyn magaalooyin bay ku jabiyaan soo garamaysaan nebi maxamed wuxuu soo jeediyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh maadaama ciidankan inugu soo socda badan yahay magaalada madiina yaynaan uga bixine magaalada gudaheeda aan kula dagaalamay raggaasina waxay maya rasuul ilahi rasuulku salawatu rabbi waslaam waa yahay ina waliy ina waliy ra'yigiisa kama tanaasul ina waliy markii go-aankii la qaatay in la baxa la isku waafaqay ba intay soo noqdeen bayna rasuulka malaha wuxuuse rabin baynu gelinay rasuul ilaahi oo kasoo tanaasul leh aynu ra'yigaagii qaadan nabigu markaasa wuxu uhi sal lla alay wasalam nebi markuu darayskii iyo labiskii dagaalka qaata kadib inuu dib u furo uma banaana bu ina waliy waa kii la dhaqaajiyey banaanka laysku helay nebiga riyadiisii waa tii xaqiiqowdayo lo-dii la qalqalayay saxaabadiisii la laayay bay noqotay toddobaada nin oo min khiyaari saxaaba baa lagu dilay ujeeddadan kalena maxay tahay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi taladiisii ahayd magaalada gudaheeda lagu lagu dagaalamo taladii saxaabadiisuu ka rajaxay oo waa ka tanaasula ra'yi ayna anta marka adigu markaad leedahay kayga un hala qaato kumaa tahay mar kale dagaalkii axzaab isbahaysatada dagaalkeedii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markay isbahaysatadu magaalada soo duldegtay ciidamo aada u fara badan oo rabbi subxaana wa tacala uu suurat laxzaab kaga warramay oon loo babax dhigi karin aan sahlanayn nebigu sal lay wasalam siyaasad inuu isticmaalu dabcay labadiis sacad buu la kulmay ee midna aws ugaadka u ahaa midna khasraj ugaadka u ahaa wuxuu ku yidhi nimanka ka yimid najdi iyo meelaha ka yimid ree qatafaan may ahay mise qaxtoo may ahay nimankaas beerta madiine ka go-da midhaha madiine ka go-a niskii aan u ballan qaadno iyagu haynaga noqdeen quraysh iyo inta la socotay owbaashdeedana waynu isnaqaanaayo kuwaasi wax way biyo u kaban mayno laakiin qoladan aan iska dirno ilaan xarbu khudca wey mo alxarbu hudca dagaal kama maarmo sida siyaasad iyo xinke iyo xikmo kama maarmo markaasaa labadii saacad waxay dhn rasuulka ilaahay ow weligood iyo allahood xoolo aan leenahay waktigaan gaalada iyo jaahiliyada ahayd xoolo aan leenahay bilaash mayna ku qaadanin waa rag raganimadu ka badatay oo cizi cizi iyo karaamo ilahay qalbigooda geliya subxana wa tacala maantoo ilaahay iimaan noo yeelo muslimiin aan nahay inay xoolaha anaga aan ku laaluushno bilaash ku qaataan oo layna dhacaynibu waxay ka badin waada hayeele diyaar baa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh taladiisii waa ka tanaasulo labadii saacad ra'yigoodii buu qaatay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh soo inaguma filayntaas walale waa inagu filantay iscajabintan marka uun ra'yigaaga aad macnaha waxa weeye leedahay kaygaa quman oo kaagu inuu quman yahay maxaa daliilu ah maayad qur-aan u haysa min xadiis baad u haysa bal nabigeenu salawaatu rabbi wasalamu caleyh waxyaaluhu ka digay waxaa ka mid ah saddex daqiiqa ilaa laakiin waktigii waa gabagabo mawduucana qodobaa ilaaba laakiin waan gabagabayn insha allahu tacaala waxaa ka mid ah inuu ruuxu ka tago markuu mujtamaca muslimka la nool yahay talada iyo ra'yigiisana uu dhiibanayo inuu ka tago iscagjabinta iscagjabinta inuu dadka ka caqli badan yahay oo ka ra'yi badan yahay oo ka cilmi badan yahay oo ka aqoon badan yahay oo ka tala toosan yahay waxaas inuusan ruux iska dhadhicin lanna waa halaag nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh muhlikaadka markuu sheegayo alaatun muhlikaat waalaat munjiyaat muhlikaat iyo munjiyaat markuu ka hadlay saddexda waa halaagta nebigu wuxu uhi sal lay slam shuxun muaac wa hawan muttabac wa icjaabu lmari binafsihi waa bakaynimo la adeecsanya iyo hawo la raacsanya iyo ruuxa oo naftiisu cajabiso ra'yigiisu cajabiyo dadka iskala sareeya ay la tahay inuu dadka ka ra'yi toosanya taasi waxyaalaha dadka waxay ka mid tahay yani waxa way halaagta bal xadiid baa nabig ka sugan sal lay slam uu leeyahay law lam tudnibuu lahashiitu law lam tudnibuu lakhashiitu calaykum ma huwa acdamu min adambi haddaydaan dembaabi lahayn waxaan idinka baqi lahaa wax dembigaba ka weyn wax dembigaba ka weyn baan idinka baqi lahaa haddaydaan dembaabi lahayn oo muxuu yahay wax dembiga ka weyn alcujbu buu nabig sal lay slam alcujibu ruuxoo ismahadiya iscajabiya caqligiisa iyo cilmigiisa iyo quruxdiisa iyo xoolihiisa iyo isu boga isaga un kala dhammaan waaya isagun baa isu mashquulsan waa dadnimo xumo waa shaksiyad xumi haddaad xoolo leedahay waa kuwaa kaa badan haddaad caqli leedahay kuwaa kaa badiya haddaad cilmi leedahay kuwaa kaa badiya haddaad ra'yi leedahay kuwaa kaa badiya soo ma og ilaahay subxaana watacala waxaan waa qaybi saas daraaddeed inaad iscajabiso waxaana ka dhalaya markaa inaad tidhaahdo ra'yigaygii haddii la qaadan waayo basw waana dadka inta badan wax dumiyaha saa u badan ra'yigaaga waa laga tegi waa la qaadan waa la tuuri hadduu asiibu sawaab noqdo waa la qaadan waa laga faa'iidaysan wahaakadaa saasaa la doonaya marka ummaddu wada nooshahay oo la tashanayo oo acmaal inaga dhaxayso waa in sidaa wax lagu qaato markii la tashado taladii soo baxda markaasi fa idaa cazamta fatawakal cala allahi go-aankaa lagu go-aansado isagaana lagu soco xataa haddii intaad taliso taladaadii la dilo oo taladii la qaatay lagu soo jabo alla maxaan ka teliyey hadhihi alla maxaan ka teliyey hadhihi nebi maxamedba salawaatu rabbi wasalaamu caleyh taladiisii markii inta la yani waxaway talo kale la keenay oo taladii kala qaatay ee uxud lagu jabay toddobaatan lagu dilay nebiguma wuxuu yidhi waan ka teliyey ya alla maxaan ka teliyey miyuu ma jirto waaas alla maxaan ka teliyey waxaas cujbi waay ka baxa taladaaduna sax bay noqon kartaa tanina sax bay noqon kartaa waxaani meeshii loo batay oo ummaddu go-aan ku qaadatay raaca ninnimada iyo wada jirka ilaalintiisa muhim warku waa farabadan yahay waktiguna waa dhammaaday ummadda islaamka in laysu keeno waxyaalaha shiqaaqaadka keenaya iyo asbaabta furqada keenaysana laga tajanubo mas'alo lagama maarmaana weye qodobadaasi waa qodobo ka mida macaalim fi alilfa walijtimaac wayna badan yihiin asbaabta ka qayb qaadan karta maadaama waqtigu u dhammaaday intaasaan ku gabagabaynaya hada wabilahi tawfiq wsal allahuma waslama cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi wasalam wsubxanaka allahuma bixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk
jazakum allahu khayr ilaahay subxaana watacaala ha ka abaalmariyo sheekh maxamed mawduuca caawa iyo kii xalayba oo runtii ahaa laba mawduuc oo isku xiran aadna moodo sheekhu inuu kusoo talagalayba markii hore walow uu sheekhu yidhi way igu dhalatay markaan halkan imid marka waxaan isleeyahay wax u liig aha jiro oo maadaama aanu kala tagtagsannahay kolaa midha intay u dhuumatay tiri sheekh waa lashayaaye meesha dadka qaba si kastaba su-aalo fara badanna waa keenteen wax badan oo kamida waa tuuray waxaan isleeyahay sagaashan iyo shan kamida waan kansalay sababtan waxaan u arkay inta mawduuca uu soo socday in jawaabtii ay dhacday oo laga wada jawaabay waxaa mar ka badin waayey dhowr su-aalood waxaanse rabaa inaan kusoo koobo ilaa saddex insha allah su-aasha ugu horeysa wuxuu yiri saailku waa nin arday ah waxbuu ka bartaa jaamacadahan wadankan ku yaala waxbana ma haysto yiri anu nin haystana miihi sidaa daraadeed maadooyinka waxyaabaha aan isaga bixinaya fiiga lagu bixiyo sanadlaha ama lix biloodlaha ah waa la igu yeeshaa yeelashadaa la igu yeelanayana waxay dhashaa in aan waktigii loo baahnaa ku bixin waayo mar haddaan ku bixin waayo waktigii loo baahnaana waxaa ka yimaada in uu ifuulo dulsaar ama boqolkiiba hal ha noqdo ama boqolkiiba laba ha noqdo jaamacadaha ku kala duwan sidaa daraaddeed arrintaa iyada ahi sheekhma waxaan ku gelahayaa dembi miyay igu tahay aniga maadaama aan qaabka noocaasa wax ugu baranay lacna rasuul lahi sal lay slam aakila riba wamukilahu nabigu waa lacnaday midka ribada cunaya iyo kacoonsiinaya ee bixinaya labadaba jaamacadduna ribadii bay qaadanaysaa adiguna ribadii baad bixinaysaa ood coonsiinaysaa labadubana lacnad baa kusoo arortay wax daruuro ana kuma jirto bal culimmadu waxay leeyihiin baabu ribaa siday shareecadu u adkaysay xataa abwaabta rukas badan laga bixiyey maaha sidaas daraaddeed camalkaasi waa xaaraan meeshii kaleetee waxbarasho xalaala ka raadsan karto ka raadso laakiin qaabkaasi waa qaab xaaraana dulsaarkaasina waa ribo inaad bixisana waa xaaraam jaamacaddu inaad qaadatana waa xaaraam wabilahi tawfiq jazaak allahu khayr sheekhana taa'ifkan wuxuu leeyahay khudbada jimcada ah marka lagu jiro oo la khadiibka la dhegaysanayo in ay dadku aamiin yidhaahdaan khadiibku markuu ta'miinayo wax daliila miyaa loo haya
midda keliya sugan waxa waaye kama fii saxiixi albukhaari wakayrihi nabigu sal alay wasalam salaad jumca isagoo istisqaa samaynayo roob doon ducadeeda wada inay dadku aamiin yidhaahdeen taasi way sugan tahay khudbo jumcana wuu ku jiray ducadiina wuu waday ducadaa marka dadku inay aamiin u dhahaan way sugan tahay imaam bukhaari baana saxiixiisa ku baabaystay amaa tan kale culimadu waa isku khilaafsan yihin qaar waxay leeyihin wuu aamusayaa qaarna waxay leeyihiin ducaduu raacaya aamiin buu leeyahay ra'yigaa dambaana aniga ila xoog badan sababtu waxa weeye waxaa la diidan yahay waxa weeyaan inaad ka mashquusho imaamka laakiin imaamka inaad raacdo oo amarkiisa qaadato oo ducadiisa aamiinsato mashquulin imaamkii aad ka mashquulshay ma ahe waa imaamkii ood raacaysa imaamku isagoo khudbada ku jira hadduu ku yidhahdo hebelow istaag waad istaagi hadduu fadhiiso ku yidhaahdo waad fadhiisan si nebiga ka sugnay salawatu rabbi waslamu caleyh marka imaamka in laga mashquulaa la diidan yahay laakiin in la raaco ishkaaliye male fahamkaa iyo fiqigaana hadda ka hor waxaan weydiinay sheekh anaga sheekh cabdilmuxsin alcabaad xafidahu llahu tacaala oo mar aan madiino ziyaaro aan ku tegay aan weydiiyey masalada wuxuu yihi masalada saasuu ufatwooday hadduu salliga nebiga amro wuxuu yihi waa lagu sallinayaa hadduu duceeyena waa lala aaminsanayaa maxaa yeelay waa mutaabacatu limaam ee ma aha mukhaalafatu limaam wabillahi towfiiq
baarak allahu fiik waxaa umalaynaa masaladaas inay caddahay inaan soo celcelinin oo fiicnaan lahayd marka caawa saa un baan ugu soo celiyey sheekhana saa'ilkan wuxuu leeyahay waddankan aan joogno sida aada og tahayba waxaanu ka shaqaysanaa dadka aanu la degannahay ee waddankan aan ugu dhintay mar hadday sidaa tahay magaalooyinka waaweyn aada looma geli karo nin shilin haysta unbaa geli kara sidaa daraaddeed dadku markay soo galaan waddankan markiiba waxaa loo diraa ama saaxiib ha noqoto ama qabiilo ha noqoto ama dad ay qaraabo yihiin ha noqdaane wax lagu magacaabo location locationkana waxaa weeye xaafad ka tirsan xaafadaha mar ma magaalada weyn xaafadaheeda oo banaanka oga baxsan maadaama wadankan uu ahaa wadan kala qoqoban dadka madowga ah inta badan waxaa loo dhisaa magaalada weyn electriga iyo wax walbaba leh ee isku dubaridan banaankeeda kore ama shan kilomitr ha u jirta ama kilomitr ha u jirtee meelo xaafadaha oo dadka ay uga soo shaqo tagaan soomaalidii marka waxay gashaa dukaamada noocaasa oo meelo xaafado fogfog ah ama ha noqoto meeshaas meel facility leh ama maysa noqoni dadka gala su-aal saa-ilku marka wuxuu leeyahay meeshaasi marka waxaa waxaaban ka suuroobin mararka qaarkood bal ee mucdamka in qofku uu helo jamaaco jumco iyo jamaacad labadaba waxaa suuragal ah sida ay soo wariyeen khaafilaadkii hadda ayaamtidh la kala diray ee meelaha loo diray qaarkood in ay arkeen nin yari saddex sano ma aanan arkin ma aanan ku tukanin jamaacana kuma tukanin jumcana ma tukanin saddex sano oo isku xigta jumcana ma ma tukanin jamaacana kuma tukanin sidaa daraaddeed locationka noocaasa ama xaafadda noocaas ee diindaradu taalo ee dilkuna hadda ku darsanay iyo boobku maxaad ku talin lahayd shareecaduna maxay ka qabtaa afcaasha ka imanaysa ee diiniga بسم الله الرحمن الرحيم
waa mid horta kasabka adduunyada aada kasbanayso waa shay shareecadu ogoshahay lana rabo inaad kasbato ood xamaalato ood tijaaraysato ood beerato ood ka kaaftoonto bini aadamka iyo baryadiisa waa masale shareecadu dadka u dirtay ammaantayna shardiguse wuxuu yahay waa in kasabkaas uusan diintaada dhaawicin hadduu diintaada dhaawacayo xaaraan buu noqonaya jumco iyo jamaacaadba haddaadan haynin kasabka iyo tijaarada diin xumadaa ku gaadhsiisay xaaraan wey lianna sabab wuxuu u noqday inaa faraa-idtii iyo waajibaadkii diinta aada dayacdo waxaa intaa dheer mujtamaca uu ruuxu la nool yahay ee ku dhex nool yahayna waa mujtamac gaalo ah waxaa intaa dheer naftiisiioo khatar ku jirta oo alla uu yihi subxaana wa tacaala walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima naftiina hadilina ilaahay wuxuu ahaaday mid idin naxariis badan walaa tulquu biaydiikum ila tahluka naftiina halaag ha ku ridina meel naftaadu halis ay ku gelayso naftu waa qaali waxaa loogu talagalay markay baxayso ama tii ilaahay inay isaga timaado ama haddii kaleeto meelay qaali ku tahay ilaahay aada janno kaga gadanayso inay ku baxdo laakiin naftii inay silic isaga baxdo oo iyadoo hunguri raadinaysa ay iska dhimato oo haddana haddii ayban ayna ogeyn waxbay ahaan lahayd ay ku talagashanto meeshu khatarra ay leedahay waxay noqonaysaa markaasi facisa cabdu dirham wadiinaar ruuxaasi adduunya caabudka ee dirhamka iyo diinaarka caabudaya wuu halaagsamay waxaa loo baahan yahay marka ruuxu ilaahay risqiqa allah qoree in ay diintaada ka hormariso adduunyadaada meesha diintaadu ay ku saxmayso ood jamaaco ku helayso ood jumco ku helayso meeshaas kasab ka raadso haba kuu yaraado isagu kaa yarka ah baa ka barako badan ee meeshaa diintaadiina aada ku helayso aada ku haysataa ka barako badan boqol doolar laba boqol oo doolarood masaajid agtii ku qaadato shanta jama salaadoodna aada jamaaco ku tukato baa wallaahi ka khayr badan boqolaal kun oo doolar oo kugu soo gashay meel noocaas oo kale oo diintaadii ku dhimatay waxaa haddana weliba nasiib xumo ah meeshii haddana waaba meel uu ruuxu rajo ka qabo inuu sii noolaa waaba dhimanayaaba war bini aadamku qalbi adaga weligii qalbi adayg heer kaa gaadha malaha waxa weyaan haddii laga nalooga warramo xataa inaana rumaysanayn baan umalanay sababtu waxa weeye war waad dhimanaysaa oo laxdo kasta iyo cilbiriqsi kasta in lagu dilaa suuroobi karta khaatimo xumadaana waad ku jirtaa miyaadan aakharo rumaysnayn ya malaha aakharo maba rumaysanisa iyo wax soo socdaba marka walaalayaal halaysdaba qabto arwaaxdiina iyo anfustiinana meel halisa ha gelinina diintiinana ha dayacina xamaasha oo meeshaad ka xamaalinaysaan shardi waa inay ahaato inayna diintii waxba ku noqonayn hadday diintii wax ku noqonayso qasab meesha waa inaad badashood ka tagto haddii kale aasin dembiilaa baa tahay wabilahi tawfiiq haddaa idinka soo jeedisaan aniga waan ka jawaab waxaad keenta wakti dambaa la jawaab
insha allah waxaan rabaa inaan hal su-aal kusoo koobo marka waayaba kulley waa las haystaa oo isku daba degen cali wasaalo xagiistaya marka insha allah waxaa nala ku haystaa maxaa la yidhahdaa anaashiidii meesha la keenay iyo wixii meesha lasoo dhigay marka waxaa la rabaa sheekha waxaa la weydiinayaa sheekow
sheekow sharcigu muxuu ka qabaa nashiidada horta maxaase u dhexeeya nashiidada iyo heesta heesta muusiga loo garaaco iyo tumashada iyo nashiidada maxaa udhexeeya ma si lagu dhex qaadi karaa masaajidka su-aasha insha allahu tacala noo dambe noogu dambaysa tii kale waa maskadeena
bismi illahi raxmaan raxiim nashiidada iyo gabayga iyo buraanburka iyo tixda kulli isku dar nebigu wuxuu uhi sal lla alay wasalam ashicru kalaamun xasanuhu xasan wa qabiixuhu qabiix gabaygu waa hadalkoo kale gabaygii macno xun oo shareecada khilaafsan xambaarsanna waa xun yahay gabaygii macno wanaagsan oo shareecada waafaqsan ama mubaaxa xambaarsanna waa fiican yahay mar buu noqon karaa gabaygu min afdal ama cibaadaadka fadligale uuna geli karaa waa markii diin lagu difaacayo sidii nebigu xasaan uu ku dhihi jiray uhjuhum faina ruuxa alqudusi macaka gaaladu nabigu way usoo gabyi jireen gabaygoodana nabigu sal ly sl ma gabyi jirin shacaru lahaan jiray gabaygaa ka jawaaba oo xasaan iyo cabdullahi ibnu rawaxa iyo rag baa gabayga ka jawaabi jiray marka gabaygu si ahaantiisa iyo shicirka iyo anaashiidda iyo dhibaato male shardi waxaa ah macnuhuna inuu yahay ama macno mubaaxa ama macno saxo shareecada waafaqsan ta labaadna waxa weeye waa inuusan muusig la socon hadduu muusig raaco markaasi muusigaasi lagu barxay baa xaaraan ka dhigaya haddii laakiin ay tix uun la qaadayo tahay wax dhibaataa ma leh mushkila ana ma leh hadalkaa nabiga salawatu rabbi waslamu aleyh axaadiistiisaana kutusaya waxaa ka mid a nusuusta faa'iideyneysa masaajidkana in lagu qaadi karayo ayna dhib lahayn nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaan dhihi lahaa cumar cumar baa maalin wuxuu soo maray kamaa fi saxiixi lbukhaari bal bukhaari wuu baabaystayba bukhaari wuxuu baabaystay masaajidka ma lagu gabyi karaa markaasu wuxuu keenay xadiidkii cumar ibnu khataab radi allahu canhu uu soo maray xasaan oo masaajidka ku gabyeeya markaasuu cumar isha ku gubay cumarna wuxuu ahaa wixii uu qoonsado ushuu la fuuli jiray nin garaacu ah xasan manaha wuxuu yidhi amuu dirada kula fuulaayo usha ku saara markaasuu wuxuu yihi cumarow maxaad iga fiirinaysa masaajidkan waxaan ku gabyi jiray buu ihi isagoo uu joogo mid adiga kaa khayr badan iyuu ku wadaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nebiguu joogaan ku gabyi jiray buui maxaa sheegi marka masaajidka hadduu shicirka iyo gabayga iyo anashiida iyo markaasi aynan macno khaldan xambaarsanayn mushkila male masaajidka waa lagu samayn karaa anashiida kutubta ku qoran waxaa ka mid a maalan gabaygan yani araajiista inta badan kutubta cilmiga yaa ka mid a tan luqada looga qastaa ka mid a adiga macnuhu waa inuusan xumayn isla markaana waa inaan muxuu ahaayey aan muusig iyo la raacinin iyo kaman iyo waxsaas oo kalea waa inayna raacin si abiiciya waa inay tahay hadday dumarku qaadayaan hadday ragku qaadayaan kuli dalika ishkaaliye male culimaduna tafaasiil fara badan bay geliyaan kutub baana laga qoray iyo fataawi baa jira culimada mucasiriinta aad baana laisugu khilaafsanya maa bayna mujiiz wa maanic culimadana way banaynayaan qaar waa diidan yihiin qaar tafsiil bay gelinayaan laakin min xayu ljumla jawaabtu waa intaa wey wallahu aclam bisawab
baaraka allahu fiik jazaka allahu khayr marka insha allahu tacala waxaan umalaynayaa inaad aragteen haddaydan dharginna mar kaleba nagu soo sheega kilik soo dhaha naga waa qaadna hadda nagaa idin sheegayna insha allahu tacala haddana insha allah salaadaan gelina assalamu calaykum